والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn ma ihi sheekh waxaan ahay arday daalibulcilmi ah magaca daalibulcilminimona inuu mutaysto laga yaabo in war la geliyo iska daa inuu sheekh noqdo marka waxa aan halkan usoo fadhiistay keliya in aan idin xasuusiyo waxaa og tihiin laakiin nin sheekha oo cilmi sharciga haya xaqiiqatan ma ihi mawduuca muxaadaradu wuxuu ku saabsan yahi ikhwaani dajaal ninka la yidhaaho soomaalida ay u taqaano dijaal cawar iyo fitnadiisa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inta badan ka warramay bal inaynu ka warranno asbaabaha igu kelifay mawduuca haddaan tilmaamo waxaad mooddaa wakhtiyadan dambe in dajaal iyo ka hadalkiisii iyo fitnadiisa iyo ka digitaankeedii faraha laga qaaday amase la yska daayey waxaa axaadiisa ku soo aroortay xadiis ay culimmadu xasan weeyaan yidhaaheen inuu nebigu yihi sala allahu calayh wasalam laa yakhruju dajaal xataa yadhala annaasu can dikri dajaal soo bixi maayo ilaa iyo dadku ay hadalkiisa iyo hadalhayntiisa iska daayaan xataa tatruka ala'immatu dikrahu cala almanaabir iyo ilaa a'immada masaajida tusinaysa ee dadka khutabka gacanta ugu hayaa ay ka tagaan warkiisa labadaa shay markay dhacaan ee a'immaduna warkiisa iska daayaan caammad iyo dadkuna warkiisa iska dhaafaan ee la iloobo dajaal wakhtigaasu soo baxay u nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaad mooddaa in casriga aynu joogno uu noocaa yahay qof walo idinkaydii ka mid wuu qiyaasi karaa inta uu maqlay ama wakhtigii ugu dambaysay dajaal oo laga warramayo taasi waa sabab sababta labaad waxa weeyaan ninka sidaa looga aamusay isaga iyo fitnadiisa ambiyada ilaahay jalla wacalaa intay ka tiro leegyihiin way ka digeen waana isku waafaqeen inay ka digaan waynaynu arki doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka yidhi wa haalisan fitnada ninkan dajaal la yidhaahaa waa fitna cadiima jiddan waynaynu arki doonaa waa fitno arlada soo marta ta ugu daran rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi xadiiska saxiixu muslim ku jira iyo musnad imaami axmed iyo keyrkood ba warinaya saxaabiga la yidhaha hishaam ibnu caamir alansaari rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami asaaca fitnatun akbara min fitnati dajaal laga soo bilaabay aadam intii la abuuray ilaa intay qiyaamuhu ka dhacaysa buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam ma jirto dhici maysana fitno ka xun oo ka weyn fitnada dajaal buu nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroray inuu nebigu yihi amar amarka dajaal ka weyni intii aadam la abuuray ilaa intay qiyaamuhu ka dhacaya ma imanayo waxaa ku soo arooray saxiix ibnu xibbaan oo uu warinayo xudayfata bnu yamaan inuu nebigu yihi sala allahu calayh wasalam innaha laysat min fitnatin sagiiratin walaa kabiira ilaa tatatadacu lifitnati dajaal ma jirto fitno yari ma jirto fitno ama ha yaraato ama ha weynaato buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhibaato arlada soo maraysaa ma jirto ilaa iyo marka ta dajaal loo eego waxba yahay bay noqonaysaa yacni waxaan jirin oo aan dhicin dhibna lahayn bay noqonaysaa maadaama ninkaa warkiisu sidaa uu yahay fitnadaasina ay tahay fitno aad sidaa khatarta u ah nebi kasta oo ambiyada ilaahay ka midii waxa uu uga digayay reetolkii hadda dhegayso nebigu wuxuu leeyahy sala allahu calayh wasalam waxaa ku sugan saxiixaynka iyo labada sunan abu daawuud iyo tirmidi iyo musnad imaami axmed من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إنه يرى أنس بن مالك نبي صلى الله عليه وسلم وحيري ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب نبي مجرى بيد إلهي كمده إلا أمتي سوحه وقدقي كعاورنا بنت بضن ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر كذلك عبد الرزاق إمام أحمد وحي صوتارين من حديث عبد الله بن عمر إنه نبو إنه نبو إنه عبد الله بن عمر يري رسولك صلى الله عليه وسلم بما علم الماء كم إذا مساجد كدت كدحلي وذكاك كعي فاتنا على الله بما هو أهله وحي إلهي كواماني وحي إلهي أهل ويهي وحاو نبو شاقي الدجال فأنطب في ذكري مركز وركيس كدها هذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا لدو نبي لوحة كم إذا يدبر عبد الله بن عمر إني لأنذركموه ninkaa waa idinka digaya wamaa min nabiyin ilaa waqad andarahu qawmah nebi ma jiro ambiyada ilaahay ka midi ilaa reetalkii waa uga digay laqad andarahu nuuxun wannabiyuuna min bacdi nebi nuux baa reetalkii uga digay iyo ambiyadiisa ee ka dambaysay rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam hase yeeshee waxaan idiin sifayn doonaa dajaal qaab aanu u sifaynin oo uga warramin nebi aniga iga horreeyey bu nabi calayh isalaatu wasalaam oo fiirso isweydii haada rajul amarkiisa ambiyadii oo dhamme ay ka digayso fitnadiisu intay leegta iyo xumaanteeda iyo qubxigeeda darteed looga digayo waxaan filayaa ma mut waxay tilmaamaysaa taasi hadday wax tilmaanto inta ay leegtay fitnadaasi iyo khatarnimadeeda nebigu wuxuu sifeeyey sifo dajaal nebigu uu sifeeyey qaab baanu nebigu u sifeeyey aanu u sifaynin nebi isaga ka horreeyey iطlaaqa waxaa imaam axmed musnadkiisa uu ku wariyey xaafid ibnu kaiirna uu leeyahy isnaaduhu waa jayid xadiidkaas weli isnaaduhu jayidun xasan in cabdillaahi bnu cumar uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inahu lam yakun nabiyun qablii inahu lam yakun nabiyun ilaa wasafahu liummatih nebi igama horayn ambiyada ka mid ihi ilaa dajaal dadkiisa waa u sifeeyo waa uga warrama si ay uga digtoonaadaan walaa asifannahu sifatan lam yasifhaa man kaana qabli nebigu wuxuuhi waxaan sifayn doonaa sifo cid iga horraysay aanay sifaynin baa ninkaa warkiisa u kala dhigdhigi doonaa bu nabi calayhi isalaatu wasalaam xaafid ibnu xajar raxmat ullaahi tacaala calayh saaxibu alfatxi albaari waxa uu leeyahay waxaa axaadiista ku soo aroortay in dajaal uu soo baxayo uun markuu mahdigu soo baxo kadib waxaa axaadiista ku soo aroortay inuu dajaal soo baxayo uun nebiyullaahi ciisa markuu soo degi doono ayaama ka hor waxaa axaadiista ku soo aroortay astaamo fara badan oo sheegaya dajaal wakhtigiisu inaan wakhtigaa nebiga u dhowaynay in badan uu ka dambaynayo sidee bay ambiyadii ilaahay oo dhammi uga digayaan oo reetalkooda uu nuux reetalkii uga digay oo nebiyullaahi luut reetalkii uga digey oo ibraahim reetalkii uga digey oo ambiyadii o dham ay uga digayaan min wakhtigaa muta'akhirkaa imanaya sirta ku jirtaa meesha maxay wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar isagoo ishkaalkaa ka jawaabaya ambiyada ilaahi jalla wacalaa ninkaas wakhtiga uu soo baxayo bidabti uma ogeyn inuu soo baxayu nebi walba ogaa laakiin ummadduu ka soo dhex bixi doono iyo wakhtiga uu soo bixi doono ma ogeyn sidaa awgeed bay uga digayeen si aanu ummaddooda ugu soo bixin iyagoo kaafiliinka ah oo moogan amaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga waa loo sheegay markii dambe inuu isaga ka dambaynayo dabadib uu soo baxayo waa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed buu nebigu u sifeeyey sala allahu calayh wasalam xaafid ibnu xajar ishkaalkaasaasu ku dawaynaya culimo kale oo jawaabo kale ka bixiyey waa jiraan laakin yakfi haada ikhwaani ninka arrintiisu halkaa gaarsiisan tahay in ambiyadii ilaahay dhammaantood ay ka digaan waxay uga digayeen may ahayn arrin dhayal ah waxay uga digayeen fitnadiisa iyo khatarnimadeeda iyo inaan lagu kadsoomin dajaal waa rajulu min bani aadam waa nin dadka bnreer bani aadam ka mid ah oo ilaahay jalla wacalaa makhluuqaadku abuuray ka mid ah hase yeeshee ilaahay uu abuuray si uu dadka ugu imtixaamo aliflaamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yaftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin dadka waa la imtixaamaya dajaal wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ummadda lagu imtixaamayo liyamiiza allahu alkhabiisa min aطayib si qofka iimaankiisu uu dhab yahay iyo ka iska sheeganaya ee qayladhaanta warka dadka ku darsanaya loo kala saaro waa rajul ilaahay dadka uu ku imtixaamayo fii aakhiri zamaan aakhiru zamaanka dadka lagu imtixaamayo waana shaksi mucayan ah oo ilaahay jalla wacalaa khuruujkiisa iyo bixitaankiisa uu ka dhigay calaamaadka iyo ashraada iyo waxyaabaha tilmaamaya inay saacaddu dhacayso waxa uu ku jiraa dajaal tobanka calaamo ee waaweyn ee ka mid ah calaamaadka saacadda ama qiyaamaha ee uu nebigu uhi markay ta ugu horraysaa soo baxdo inta kale sida inta kale ama sagaalka kale waxay u dabagelayaan sida tusbax furtay isu dabagalo dajaal wuu nool yahay hadda waynu ka hadlayno waa xayun calaa wajhi alard arlada aynu ku nool nahay buu ku nool yahay arrintaana waxa u daliila xadiidka caanka ee la yidhaaha xadiidu aljasaafa ee saxiixu muslim ku yaalla ee ay warinaysa saxaabiyadda la yidhaha faatimata bintu qays xadiidkaas haddaan guud maro waxa weeyaan maalin maalmaha ka mid ah ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu isugu yeedhay saxaabada madiine hareeraheeda o dhan baa la ysaga yimi masaajidkaa lagu soo ururay nebigu mimbarkuu baxay dabeedna wuxuu nebigu dadkii ku yidhi innii maa jamactukum lirahbatin liraqbatin walaa lirahba idinmaan soo idinkumaan yeedhin wax cusubaan idiin sheegayo ولكن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فبايع فجاء فبايع وأسلم أتي شر النبي عليه الصلاة والسلام تميم الداري نك ليلا وصحابي صحابتي كمن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابي وري حديثك عنك الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين نبعد ننكاس تميم الداري nasraani buu ahaa dabeedna waa ii yimi oo wuu islaamay baycadii islaamkana waa waa bixiyey waxaanu ii sheegay uli nebigu calayhi salaatu wasalaam war waafaqay warkan dajaal idinka sheegay war waafaqay buu ii sheegay uli tamiim daar bal haddaba warkii tamiim ka dhegaysta buli nebigu calayhi salaatu wasalaam tamiim mimbarku u baxay oo saxaabi uu nebi maxamed wax ka wariyey tamiim sida cabdiraxmaan ibnu cawfe uu yahay saxaabiga keliya nebi maxamed uu ku daba tukaday isagoo caafimaad qaba nebigu calayhi salaatu wasalaam ayib calaa kullin tamiim addaari waxa uu sheegay in isaga iyo soddon nin oo reer lakhmi iyo reer judaam ka mid ihi ay doon raaceen baddana ku safreen hase yeeshee doontii ay la luntay billa ay badda dhex meeraysanayeen kadibna doontii ay kula eeratay meel jasiirad ah oo badda ku dhex taalla dhinaca yacni waxa weeyaan cadaaladdu u dhacdana yacni ku taalla jasiiraddii ayaanu gallay wuuri tamiima daar markaanu gallay ayaanu waxaanu la kullanay faidaa daabbatun فإذا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى قبله من دبره من كثرة الشعر وعن لكنا نقول الدابة حيوان يعني وحويان أل تما بضان بضان له وأنا تكلقرنين تماها يعني حيوان كاتما بضنان تسأوقي حقي سوري حقي سدمان تكلقرنين لأنه وحنا نقول لواي حكيما أنت محاطة wayna la hadashay wuri daabaddi waxay nagu tihi innii ana aljasaasa waxaan ku idhi wuri tamiima daari wamaa hiya aljasaas jasaasaduna waa maxay iigamay jawaabin waxay igu tihi buu idhi ayuha alqawm اذهبوا إلى هذا الدير فإن فيه رجل إب- إلى خبركم بالأشواق أرض الدير كاقلا دير كواحا كتير أني وركينا هذا قبها وحولات بانو قبقنا مركا شيطانات بانو قاضا ميو عبسي بانو قشي دير كوانو قال يقول أنا مطلقني فإذا هو أعظم إنسان رأيناه, خ- رأيناه قط خلقا مسواقف kii aanu ara- qof aanu adduunyada ku aragno qofkii uga abuurka weyna wa ashadduhu wihaaqan uguna xidhxidhnaanta badna oo si xunu si xunu xidhxidhan la- yadaahu ilaa cunuqi yacni labadiisa gacmood waxay ku xidhan yihiin qoortiisa aad buu u xidhxidhan yahay ninka dabeedna waxaanu ku nidhi waar maxaad ahay wuxuu igu yihi warkayga waan idin siinayaa buu nagu yidhi buuri laakiin ii warrama idinku marka ay warantaan khabarkayga waa idin sheegay waxaana ku nidhi wili annagu ree niman carbeed baanu nahay arrinta noocaasi ku dhacday doontu halkaa kula eeratay saasaananu meesha ku soo galay waxa uu nagu yidhi su-aaluu nagu bilaabay marka ayuu yidhi tamiim adaaru wuxuu yidhi waxaa ka warrantaan baysaan meesha la yidhaaho timirteedii ka warrama markaasay yidhaheen maxaad nagu- baysaan baysaan meesha la yidhaha ka warrama deedna waxaanu ku nidhi buhi can ayi shaniha tastakbir xageebaad baysaan naga weydiinaysa qaala can nakliha timirteedii ka warrama markaasay yidhahaan way baxdaa markaasuu yidhi waxaa dhow inaanay bixin wakhti aanay bixi doonin baa dhow buxayra tabariya badda yara buxayra tabariya la yidhaaho iiga warrama buuri deedna waxaanu ku nidhi buhi maxaad naga weydiinaysaa qaala can maa'iha biyaheedii iiga warrama waa waa biyaheedu waa badan yihiin oo biyo badan baa ay leedahay baan ku yidhi buuri yuushaku waxaa dhow buuri ama innahu yuushak an yadhaba maa'uha waxaa dhow wakhti biyaheeda la waayi doono waxa uuna weydiiyey buuri zucar meesha la yidhaaho ka warrama iyo biyaheedii iyona sidiisi leeg buuri waxa uuna weydiiyey buuri can nabiyi lummiyiin nimanka ummiyiinta la yidhaha nebigoodii ma soo baxay ma lasoo ma la soo saaray قلنا نعم حابا نكون يقول قال ماذا فعلت العرب تي عرب هاي محي سميت يقول دانا كوا بيني عد راعي ما واليهم ما كانوا كسوها ترى يثرب يمي بان كون ريبيده مدينو يمي الله وحا خير بدنيد بوري اني راعه حدا لكن سكن شيغي امنك بان سكن شيغي وحو كو يري مرك اني انا المسيح مسيح الدجال بانا وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج وحدو إن لا يقل أضينا صبحه ما داموا نبي محمد صدر صلى الله عليه وسلم تميم الداري حديث كبر كساوك شيكيي ونبي صلى الله عليه وسلم صحابته وعكوري نفس الشيء كان دي شيء لفتي سمية يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديث نبي عليه الصلاة والسلام وحاول شيء مركز صحابته ماشي وكسر بحي دونا إن تلمامي دونا على كل حال حديث كاس وحو تلمامي الدجال إنو تميم سو أركي إنديه سنة سو ساري لكن تميم ما قرن أيوه أما هو شيء كري واي ماشي وكسو أركي بالضبط ماشي هيد إن البدا هيد دينا مغرب مغرب الشمس هيد مو قرنيي لكن ما بعينها مو قرنيي نبي عليه الصلاة والسلام وهو الرميي حديث كاسنا وحو تلمامي in dajaal uu nool yahay oo arlada uu ku nool yahay tura bacdu ahli ilcilm waa callaamada ibnu cuthaymiin la yidhaha allah u naxariista raxmat ullaahi tacaala calayh isagu waxa uu yidhi dajaal ma noola haadihi saaca awqaadan aynu joogno dajaal waa kayru xayiin sababtu maxay tahay buuri nebiga waxaa ka sugnaatay sala allahu calayh wasalam inuu yidhi boqol sannadood iman mayso oo dhammaystiri mayso maanta laga bilaabo ilaa cid kastoo arlada ku nooli boqolkaas sanno kadib way dhimanaysa marka hadduu dajaal noolaan lahaa dee waa dhiman lahaa buud ashraatu saacana kamuu mid noqdeen nebiguna wuxuu tilmaamayaa in boqol sano cidda nooli maalintaa uu hadalkaa yidhi laga bilaabo boqol sano kadib inaanu qof ka noolaanaynin ay wada dhiman doonaan dad kalena iman doonaan marka dajaal xadiiskaasi inaanu nooleen buu ku tusinaya oo ilaahay mar dambe uu abuuri doono khabarna weeyaan xadiisku waa war warka nebiguna kadib ma galo nihaa'iya arrinta noocaasa sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi tacaala calayhi uu ku tegey jamaahiir ahlilcilmi oo ku khilaafsan yihin waxaanay culimmadu sheegeen arrinta noocaasi inaanay sawaab ahayn hase yeeshee shay markaad tilmaamaysa in laga raajixsan yahay laba shay baa lagaaga baahan yahay laba raayi ama laba qowl oo culima leedahay markaad kala rajaxaysa yajibu calayka shay-ayn inaad qowlkaad rajaxaysa daliil u taag daliil caddaynaya keento iyo qowlkaa waxa khilaafsan inaad jawaab mustaqiima kaga jawaabto wailaa qowlkaagu ictibaar badan yeelan sheekh ibnu cuthaymiin xadiidka uu deliishaday ee saxiixaynka ku yaalla waxaanu leenahay waa xadiid khabar ah waana makhsuus waa la khasisay oo dad baa laga reebayaa dadkii maalintaa noolaa qaarkood baa laga reebayaan iyagu xukunka xadiidkaa ku jirin arafto culimaduna waxay dhahen khabarka in la nasakha way bannaanta khabarka in la khasisaa cafwan in la khasi in la nasakha maaha khabarka in lana la khasiso oo wax laga reebo xukun khabar lagu sheegay afraaddiisii fardi ka mida in laga saaraa way bannaantay bay dhahen culimaa usuul amhilo fara badanna waa la helaya aan tusaale keena kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi maa mi maa min bani aadama mawluudun ilaa wayamasuhu shayطaanu xiina yuula ma jira buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qof ibnu aadam oo dhashaa ilaa haddii uu jirana marka uu dhasho waxaa gujiye shaytaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam warkaasi waa khabar moodka khabarkii waa la khasisay dad baa laga reebay dhegayso nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam fayastahillu saarikan min masi shaytaan hayra maryama wabniha hayra maryama wabniha nebigu wuxuu leeyahay qofkaa yara soo dhashay markuu shaytaanku gujiyuu qaylinaya gujada awgeed laakiin waxaanu shayطaan gujinin maryama binti cimraan iyo inankeedii ciise bnu maryam labadaa qof xukunka bay ka hadheen waa khabar la khasay marka wakadalika nebiga waxaa ka sugan kama fi sunan inuu nebigu uhi kullu bnu aadama taakulhu lard in ibnu aadam markuu dhinto dhulkaa cunaya dhammaantii ilaa cajba danam laf dhumuqdaa mooyaane waa khabar la khasiso wax laga reebay idan waxaan leenahay habarka xadiidka sheegaya xadiidka sheegaya in nebigu uhi sala allahu calayh wasalam maanta cidda arlada dul saaran boqol sano kadib cidi ka noolaan mayso waa khabar caama khabarka sheegaya inuu dajaal nool yahay ee xadiisuljasaasayna waa khabar khaasa culamaaulusuulle waxay yidhahaan caam iyo khaas hadduu iscaarido khaas caamkuunbaa la khasisaayo khaaska laga reeba jawaabtu waxay noqonaysaa marka cid kastoo maalintaa nooleed way dhimanaysaa aan dajaal ka ahayn dajaalla waxaa lagaga khasisay bixadiid aljasaasa alladii rawathu faatimata bintu qays taas waa saasayna nusuustu isku waafaqaysaa jawaabta noocaasa waxaa sheegay oo kaga jawaabay xadiidkaa uu ibnu cuthaymiin deliishaday alcallaamatu alimaam moxamed mukhtaar ashinqiiti kitaabkiisa adwaaulbayaanka ayib culimada qaar baa haddaba waxay dhaheen sheekhow xadiidkaa u deliishateen in inuu dajaal nool yahay laftiisu waa daciif xadiis daciifana xukun laguma dhisan mid weeyaane xadiidkani sababtuu daciif u noqday waxa weeye faatimata bintu qays oo qudhaaba warisay saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaantood xadiiska intan leege arrinta intan leege weyn sheegayaana dee inay cidan saxaabadu wada wariyaan bay ahayd marka xadiidka gabadh quri ay qaatay waxa uu tilmaamayaa inaanu xadiis war badan dhidibad badan ku taaganahayn taasi waa sabab waa sababta labaad waxay idhaaheen yani xadiidka saasay ku cileeyeen in faatima oo qurihii ay warisay hadduu xadiisku xadiis ahaan lahaa sugan oo nebigu uu yidhina sala allahu calayh wasalam warka intaa la egna uu ku sugan yahay saxaabada nebiga calayh salaatu wasalaam ee kalaa faatime la warin yahay sidaa awgeed maadaamaan faatime cidi la warin waa xadiis daciifa bay dhahay far baa ku godan jawaabteedu waxay tahay culimadu ay ka jawaabeen xaafid ibnu xajar fatxulbaariguu kaga jawaabaya laba jawaabood baanu kaga jawaabaya waa mide horta qolada tiri xadiidkan faatima quraa warisay way wahmiyeen faatima quri may warin ee waxaa wariyey abu hurayra radia allaahu canhu waxaa kala warisay caaisha bintu sidiiq radia allaahu canha waxaa kala wariyey jaabir ibnu cabdillah saddexdaa qas ee saxaabada ka midiba waa wariyeen axaadiistooduna dawaawintay ku sugantay marka halkaa maxaa ku jabtay ishkaalkii ah faatima quraa warisay waata kale culimmadu waxay idhaaheen haddiiba laga soo qaado faatima keliya inay warisay xadiisku hadduu ansaxo qawaaciddii culimmada uu ku ansaxo yani waxa weeyaan saxaabi keliya walaa haba wariye waa saxiix xadiiska inama alacmaalu biniyaat cumar bn khataab oo kuraa saxaabada ka wariyey wakadalik xadiiska kalimataani xabiibataani ila araxmaan haqiilataani fi lmiisaan khaafataani cala allisaan subxaan allahi bixamdi subxaan allahi alcaiim hal saxaabi baa nabiga alayh salaatu wasalaam ka wariyey idan xadiis kasta oo saxaabi quri wariyo daciif maaha culimadu marka labada jawaaboodbana waxaa ku baxsaday oo sidaa ku sugnaaday xadiisuljasaasa oo sugaya inuu dajaal nool yahay inuu yahay xadiis saabita oo sugan taa haddaynu intaa ku dhaafno dajaal ikhwaani nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu bixiyey masiixu dalaala baadida inuu inuu sheekhu yahay inuu dalaalo iyo baadi iyo kufri iyo gaalnimo uu ku baaqayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi xadiidka imaamu axmed musnadkiisa uu ku wariyey kharajtu ilaykum waqad tabayantu laylata alqadari wamasiixa adalaal waxaan idiin soo baxay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada ku yidhi guriga ka soo baxay iyadoo laba shay laga caddeeyey laylatu alqadri habeenka la yidhaahaa iyadoo habeenka ay tahay lay sheegay masiixu dalaala ninka la yidhaha masiixu dajaal ahana isagoo warkiisa lay caddeeyey markaasaa laba idinka idinka mid isqabsadeen buu nebigu calayhi salaatu wasalaam intaan iyagii ku dhex jiray baan waxaan iloobay laylata alqadar aragta khilaafku sharku leeyahay laylata alqadar waxaan iloobay intaan laba idinka idinka mid oo garnaqay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ama masiixa dalaala buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa miyaa fa innahu acwaru alcayn waa nin ilcawaran ajla aljabha weji weyn cariida annaxri laa ballaaran aan u soo noqdo sababta loogu bixiyey dajaal masiix sababta loogu bixiyey intaanan se taa sheegin dajaal macnaheed waxa weeyaan ikhwaani waa alkadaab walihaada culamaa aljarxi watacdiil markay qof jarxinayaan maxay dhahaan fulaan axad dajaajila been aalayaasha midkood wey ruknun min arkaani dajal waa tiir tiirarka beenta ka mid a markay nimanka laga qoostay jarxinayaan ayib culamada qaarna waxay dhaheen dajliga waxaa la idhaahaa talbiisu alxaqi bilbaatil in xaqa iyo baatilka laysu eekaysiiyo oo baatilka xaq loo eekaysiiyo dajaallo saasuu samaynaya bay dheh laakiin sababta masiix loogu magacaabay culimmadu aqwaal bay ka yidhaaheen waxaa ugu xoog badan aqwaashaa dhowr qowl culimmada qaar waxay idhaaheen liannahu musixa minhu alkhayr khayrka wixii la odhan jiray baa laga tirtiray oo khayragtiisa ma yaallo iطlaaqa oo in kal lan yarna aado si awgeed ba waxaa loogu bixiyey masiixa dalaala baadiduu sheekh ku yahay iyo imaam ayuu ku yahay culimmada qaarna waxay idhaaheen waxaa loogu magacaabay masiix lianna caynahu alwaaxida isha qura wax ku arkaya lafteeda cawaran oo masaxan nusuus baana taana u hiilinayso tilmaamaysa culimada qaarna waxay dhaheen masiixa dalaala masiix waxaa loogu bixiyey liannahu yamsaxu alarda kullaha fii waqtin qaliil arlada dhammaanteed buu marayaa wakhti yar ayuu ku maraya arlada dhammaanteed ilaa meelo mucayana oo kooban mooyaane waxaa aqwaashaa sheegay cilmiga ciddii sheegtaa loo tiiriyaaye badruddiin alcayni ayaa waxa uu ku sheegay kitaabkiisa la caalamu lhayib sharxu kelimi ayib macnayaashaa dhammaantood axaadiisu markhaati kacaysa ayaa jirta oo aynu arki doonnaa waxaa axaadiistaa ka mid ah macnaha saddexaad oo kale waxaa u markhaati kacaya xadiis uu abu yacla musnadkiisa ku wariyey sheekhulalbanina uu yidhi sanadkiisu waa xasan jaabir bnu cabdillah wuxuu leeyahay nebigu wuxuu yidhi dajaal markuu ka warramayey huwa almasiix tutwaa lahu alardu dhulkaa loo soo tuubaya fii arbaciina yowman afartan maalmood buu arlada dhammaanteed kaga soo warramaya ilaa maa kaana min tayba madiine iyo magaalooyin noocaasa mooyaane arlada dhammaanteed afartan cishuu kaga soo warramaya ikhwaani ninka noocaas ah ee dajaal la yidhaaho waxa uu ka soo baxayaa dhinaca bariga bari meesha la yidhaahna waa ardu lfitan ya almashriq waa ardu lfitan nebigu wuxuu yidhi madiinada waxa u bariya ciraaq iyo dhulalka la halmaala aal waxa uu ka soo baxayaa dhinaca bariga wuxuu ka soo baxayaa meel khuraasaan la ydhaha wuxuu soo marayaa magaalo asbihaan la ydhaha eeraan ku taalla hadda waxaana ka soo raacaya toddobaatan kun oo yuhuuda oo hubaysan oo isaga u hilinay sabcuuna alfa min alyahuud baa soo raacaya waxay saxiinka ku sugan abu hureyre uu yidhi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ya'ti almasiixu min qibali almashriq himmatuhu almadiina waxa uu ka imanayaa masiixu dajaal bari isagoo ujeeddada iyo qasadku uu yahay inuu madiine gaaro nebigu wuxuu hi wuxuu ka soo baxayaa meel u dhaxaysa min khallatin bayna ashaami waalciraaq meel shaam iyo ciraaq udhaxaysa bariya galbeedda markaas uu kacaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ninkaasi halkaas ka soo baxaya magaaladaasna nimankaasaa ka soo raacaya ha qariibsanina masiixu dajaal inay yahuudi raacdo atbaacdiisu waa yuhuud maanta aynu arlada dul joogno yuhuudda baytulqudus joogtaa waxay yidhaahaan waxaanu sugaynaa masiix almasiix baan sugaynaa masiix alkhayr baanu sugaynaa bay dhahay huwa huwa waa isaga laftiisa kay sugayaan waxay aaminsan yihiin markuu soo baxo inay arlada qabsanayaan dadku iyaga ka dambaynayaan dadka arlada ka taliyaa iyaga noqonayaan khayr oo dhan inuu yuhuud usoo hoyanayay aaminsan yihiin dawaawiintooda ayay ku qoraan waa muctaqad ay aaminsan yihiin oo ka dhaadhacsan ninkay sugayaanna waa dajaal alacwa huwa daaka rajul aal waktiga uu soo baxaya ikhwaani ila sanadda iyo maalinta iyo saacadda uu soo baxayo ilaahay mooya cid kala ogi ma jirto waa min alghayb waayo ashraatu saacuu ka mid yahay saacad iyo waktigay dhacaysaana waa maxay waa min alkayb almutlaq cid ogi ma jirto ilahay wuxu uhi yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha ilahay wuxu uhi yasaluunaka can isaaca yani kaanaka xafiyun canha waxay ku weydiinayaan sidii mid og oo cilmiguna saacadda bay ku weydiinayaan goormay dhacaysa qul cilmuha cinda rabbii laa yujaliyaha liwaqtiha ila huwa taqulat fi samaawaati walard samaawaadka iyo dhulalka waxaa ku sugan allaha ogun baa og taqulat bisamaawaati walard laa yujaliiha liwaqtiha ilaa huwa cidna u faydi maayo idan qofka sheegtay idhaa saacad waktigay dhacaysaan ogahay maalintaasay dhacaysaa waktigaasay dhacaysa waa kadaab mukadibun lilgayb aybka weliba beeninaya ishkaal baa la keenay waxaa la yidhi oo sheekho sidaad odhanaysaa waa ayb sawtaaxaysta ku soo aroortay saxiixa in qiyaamuhu dhacaya maalin jimcaa sidee loo odhanayaa waa ayb nacam axaadiista ku soo aroortay inuu qiyaamuu dhacaya maalin jimca axaadiis saxiixa ku soo aroortay laakiin ma og tahay yaa kuu sheegay jimcuu ku yahay sanadkuu ku jiro bishuu ku jiro laa yaclamu axad ilaahay unba og idan weli maa zaala hayban wax maqan kama bixin ayib marka waktigaa ilaahay unba og uu soo baxayo dajaal iyo saacadda iyo bisha iyo maalinta iyo taariikhda laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sifeeyey wakhtiga iyo zamanka ninkaasi uu soo baxayo dadka iyo jawiga arlada iyo adduunyada caynku u yahay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka waran rasuulku waxa uu sheegay xadiiska bazaar uu soo wariyey ee abu hureyre nebiga uu ka warinay wuxuu leeyay samictu saadiqa almasduuqa abalqaasim waxaan maqlay kii runta badnaa ee abulqaasim oo leh yruj acwaru dajaal masiixu dalaala dajaal cawar wuu soo baxayaa sheekii baadidu wuu soo baxayaa qibala almashriq buu ka soo baxaya bari xagga bari goortuu soo baxaya dadku siday yihiin daawada ikhwaan fii zamani ikhtilaafi annaasi wa furqa wakhti dadka muslimiinta ahi ay iskhilaafsan yihiin kala tegtegsan yihiin tafaraaruq badani dhexdooda ka jiruu soo baxaya soo maanta maa ya fayabluqu maa shaa allahu an yabluqa min alard dabadeedna wuxuu gaadhayaa intii ilaahay uu doono arlada ka mid ah afartan cishaanu ku gaadhaya fi arbaciina yowman buu nebigu alayh isalaatu wasalam xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku leeyahay isnaaduhu jayid xadiidka sanadkiisu waa saxiix sheekhulalbaanina wuxuu kaga soo naqlinaya kitaabkiisa qisatu masiixi dajalina taasi waa sifa in maalin waktiga ninkaasi uu soo baxayo dadka aad aada u tamar daran yihiin dadka loo jeedaa waa ayo awalba gaala ismay waafiqin gaaladood aragtay weligood ismay waafiqin weligoodba muftariqiin bay ahaayeen haddaad maanta u arkaysa inay nimankaasi isku xidhan yihiin gaalahaahi iskuma xidhno ilaahay muxuu idhi taxsabuhum jamiica quluubuhum shatta inay wada jiraan baad u malanaysaa laakiin hoostaa la yska haraasinaya belaga hoostooday ka taagantahay waad ogaan kartaa ninka caalamka la socda xalay united nationka wixii ka socday samidin arkayni taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shatta waa kala jeedaan war isuma hayaan marka muslimiintu maalintaa way kala tafararuksan yihiin in yariba meel bay iyadu gooni u gooday gooni goosato noqotay khilaaf badanna waa jiraa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam waktigaas taasi waa sifa waxaa kaloona imaamu axmed uu musnadkiisa ku soo wariyey oo jaabir ibnu cabdillah radi allahu canhu nebiga uu ka warinayu nebigu yidhi yakhruju dajaal dajaal wuxuu soo baxayaa fii khifatin min addiin wakhti dadka diintooda iyo ku dhaqankay diintooda ku dhaqmayaan aada u tamar daran yahay ha wakti dadka intay yani dhaqankay diintooda ku dhaqmayaan uu aad u liigayo tamardarro badani ka muuqato waidbaari min alcilm cilmiguna iyo cilmigii sharciga ee diinta loo yeelan jirayna aana uu sii jeestay bimacnaa dadka diinta yaqaanaa aad u yar yihiin oo ummadda badanteedu shareecada ka jaahil tahay wa suui daati bayn dadkuna gudahooda is haystaan raas raas iyo qabiil qabiil iyo jilib jilib iyo xaafad xaafad laysu haysto ha nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam falahu arbacuun yasiixuhaa fi lard afartan cishaarada ku maraya marka xadiiskaana waxaa sanadkiisa waa saxiix yidhi xaakim iyo imaamu dahabi laakiin sheekh albani wuxuu leeyahy nin mudalisa abu zubayr la yidhaha baa dhexdiisa ku jira xadiiska calaa kulli xaal xadiisku wuxuu tilmaamayaa isna dadku iyo noocay u eg yihiin iyo muslimiinta iyo siday yihiin wakhtiga dajaal ku soo baxay maxaa la isku difaacaya ikhwaan waxaad isku difaacayaa iimaan iimaankana cilmi sharci un baa lagu hela waxaa la isku difaacayaa iimaan iimaankuna wuxuu ku yimaadaa ummadduna isku xidhnaato yacni dadku waa kala tafararugsan yihiin diintooda aqoon badan uma laha oo shubahaadka waxay iskaga difaacaan ma hayaan yacni waxa weeyaan jahliga dadka inta yacni jahli jahligu uu haya ayaa ka fara badan yacni dadka diin diinta garanayaana aad bay u yar yihiin wa fii nafsi lwaqti ummaddu heshiis maaha inta meel wada taalaa lafteeda hoosta iska eegaysa wakti sidaas loo ta kala daadsan yahay oo uu ka faa'iidaysan karo u soo baxaya dajaal waa uu imanaya rasuulku sala allahu alayh wasalam yacni garan maayo anigu xaqiiqatan zamankaynu nool lahay wax sifadaa uga eegitaan badan ilaahu anaga noo dajaal soo bixi aan yani zamankaynu nool lahay waa zaman haadihi sifaat dhammaanteed ay mutawafiratay jirto rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxu uhi dajaal sida saxiix muslim ku sugan dajaal waa laga cadhaysiinaya hal cadho intuu cadhoodo buu oodaa soo goosanaya bu nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu soo baxaya waa sababta soo saaray inamaa yakhruju min qabdatin yaqdabuha cadho uu cadhooday buu oodaa ku soo jabsanaya arlada ku imanaya haddaynu tilmaanay zamanku soo baxayaa siduu u eegyahay fitnadiisi iyo ambiyadu siday uga digeen bal aynu ninka sifadiisa sheegno dajaaloo saad u eegtaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dajaal wuu sifeeyey si aanu cid isaga ka horraysa u sifaynin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam sifeeyey waxaa abu daawuud sunankiisa uu ku wariyey alimaam alajurina fii kitaabi shariica uu ku wariyey cubaadata bnu saamit inuu yihi radia allahu canhu rasuulku wuxuu idhi innii qad xadatukum can addajaal waxaan idinka warramay dajaal xataa khashiitu an laa tacqiluu ilaa yaan ka baqayba inaad weynayn weydaan waxaan idinka ohi nebigu wuxu uhi ina masiixa dajaal ninka masiixu dajaal la yidhaahaa rajulun waa nin qasiirun gaaban waa nin gaaban axaadiista qaar ba waxaa ku soo aroortay siduu ibnu kaiir ku sheegay kitaabkiisa annihaaya bilfitani waalmanaaximi wa ashraati asaaca inuu ninkaas yahay nin dheer soomaalidu qisaasa haysa waxay aaminsantahay soomaalidu inuu dajaalay nin dheer oo dadka intuu qaado cadceedda ku dubaya ya axaadiista laakiin ku soo aroortay ninkaas inuu nin dheer yahay waa axaadiis daciif siduu ibnu kaiir sheegay waxaa nabiga alayhi salaatu wasalaam ka ansaxday inuu ninkaasi yahay rajulun kasiir nin gaaban dharar ahaan waa sidaa nebigu wuxuuhi waa afjax rajulun kasiirun afjax waa nin gaaban oo wegdale wegda ma garanaysaa waa nin gaaban oo dalbale nacam nebigu wuxuu uhi dacjun waa idin dhawaaweyn maطmuusa alcayn il indhihiisa ka midina way masaxan tahay indhihiisa way u soo noqon doonaa rasuulka halkaa muxuu ku sheegay waxa uu ku sheegay dherarkiisa iyo sifada lugihiisu ay yihiin waxaa kaloo ku sugan musnad axmed rajul saxaabada ka midna nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyey inuu nebigu yihi innahu aadamu jacdun tabaraanina riwaayada waa wariyey dajaal ninka la idhaahaa waa nin maariin ah jacdun tima adag wayaan buli nebigu calayhi salaatu wasalaam u fiirta hadda sifada nebigu waxba ka tegi maayo dhammaantii wuu sifaynaya min alra'si ila alcaqid buu nebigu calayhi salaatu wasalaam sifaynaya waxaa soo aroortay xadiiskaasi hadda waxa uu sheegayaa inuu yahay nin maariina aadam kutubta haddaad ka eegto aadamu waxay ku fasirayaan kutubu luqa inuu yahay alasmar qofka maariinka nebigu wuxuu jacdun waa nin tima adag haddaba axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu yahay azhar hijaanun azhar macnaheeduna waxa weeyaan waa nin cad haye kadalika saxiixu muslim waxaa ku sugan inuu nebigu uhi sala allahu alayh wasalam dajaal baa lay tusay faidaa huwa rajulun misawaabanin axmaru cas jasiimun jirweyn jacdu ra'si timaadag say isu waafaqayaan axaadiista midabkiisa sheegaysa waa kala duwan yihin qaarkood waxay sheegayaan inuu nin cad yahay qaarkood waxay sheegayaan inuu nin maariina yahay qaarkood waxay sheegayaan nin cad yahay kayfa yatafiqaa xaafid ibnu xajar raxmat ullaahi calayh waxa uu leeyahay nusuustan istiidi mayso waayo ninkani waa nin cas laakiin casaankiisu khaalis maaha waa casaan maariin ama saba maariin sheegay sidaas uu ku jamcinaya waxaa kaluu sheegayaa inay suurtagal tahay ninkani inuu yahay nin cas oo hijaanun abyad waxaa la idhaahaa caddaanka casaanku ku jiro ee aan caddaanka saafiga ahayn baa la yidhaha buu leeyahay marka waxaa dhici karta ninkani inuu yahay nin jirhkiisa kale casaan ah laakiin wejigiisa waxoogaa maariinnimo ay ku jirto markaa nusuus ma diidayso casaan baxtiya un baanu ahayn waa ninkaa maariinka saasuu ku jamcinaya waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi in yakruj dajaal muslim iyo abu daauud iyo tirmidi xadiiska nawaas ibnu samcaan ka warinayaan nebigu wuxuu leeyahy in yakruj ana fiikum dajaal hadduu soo baxa anoo idin dhex jooga fa ana xajiijuhu duunakum anaa idinkaga filan xadiiskaasi nebigu wuxuu sheegay bay culimadu idhaaheen intaan loo sheegin inuu dajaal wakti dambe soo bixi doono intaan la ogeysin waktigiisa hadduu soo baxo dajaal anoo idin dhex jooga anaa idinku filan wain yakruj walastu fiikum hadduu soo baxo aanan idin dhex joogin famru'un xajiiju nafsi qof walowba naftaada adaa yaqaan buu nabigu calayhi salaatu wasalam wallahu khaliifatii calaa kulli muslim intaan u socdaa waa tan nebigu wuxuu uhi innahu dajaal shaabun waa nin dhallinyaro ah qatidun tima adag caynuhu taafiya ishiisuna weliba ay soo baxsan tahay kaannii ushabbihuhu bicabdilcuza bni qatan ninkaas uu eegayay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dajaal waxa uu eegyahay cabdilcuza bnu qatan waa nin jaahiliya oo aan muslim ahayn buu intaan uga socdaa waxa weeyaan nebigu wuxuu sheegay haddana da'diisu intay tahay ma nin dhacayaay oo odaya ma ilmo yarba ma nin dhallinyaraa nebigu wuxuu leeyay waa shaabun qadid idan maxaa soo baxay inuu yahay nin gaaban dhallinyaro ah tima adag wegdale midabkiisuu maarin yahay ama haddaad si kale u tira casaan iyo caddaan isku jirayaa waxaa rasuulka sal allahu alayh wasalam ka sugan oo xudayfat ibnu yamaan saxiix muslim uu ku wariyey inuu nebigu uhi jufaalu shacab ninkaas oo ma aragtaan waa nin tima taagtaagan timihiisu ma yani waa timo xabadima meel ujeeda axmed iyo tabaraani waxaa ku sugan inuu nebigu uhi kaana shacrahu aqsaanu shajara waxaad moodaa timihiisa laama geed laama geed timi meel ba wada jeeda mutafariqa inima dhinax u jeeda bal adu qofka saa waag suure subxaana allahi taxmiid nebigu muxuu sidaa ugu sifaynayaa inaan cidna ku daganin qof muslima inaanu ka shubha gelin rasuulka sal allahu alayh wasalam waxaa kaloo ka ansaxday inuu ninka dajaal la yidhaaha yahay ajl aljabhani weji ballaaran cariida naxri laab weyn fiihi dafa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam weliba waa nin golxalaho saa u yani saa golxa u leh soo yaro foorara inxinaa baa ku jira bay culidu dhahay waxaa dabaraadii ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam waa inahu dakmun faylamaniyu waa nin weyn oo jidh weyn kaana ra'sa waaktaanu shajara gee madaxiisa waxaad mooddaa timaha madaxiisa waxaad mooddaa ha geed laamihii baad mooddaa laamo geed baad mooddaa siday u kala jeedjeedaan haddaba culimmadu ishkaal bay keeneen oo waxay idhaaheen xadiidkani wuxuu sheegayaa iyo axaadiistaasi inuu dajaaliyey nin gaaba axaadiista qaarna waxay sheegaysaa inuu yahay nin jiri weyn xadiidkii jasaasee faatimata bintu qaysna wuxuu sheegayaa tamiima daari wuxuu uhi waa acdamu insaani raa'inaahu qadu khalqan qof aanu aragnay kii ugu weynaa weeyaan dajaal buu ahaa buuri siday isu waafaqayaan axaadiistu waa gaaban yahay iyo dad buu ugu weyn yahay culimmadu waxay idhaaheen dad buu ugu weyn yahay marka la sheegayo dherarkiisa lagama warramayo waxaa laga warramayo jidhkiisa waa nin gaaban oo aad u jidh weyn waa qasiir laakiin jasiima aad iyo aad ugu jidh weyn sidaasaa laga tilmaamaya nib ayay culimadu nabigu calayhi salaatu wasalaam dajaal indhihiisu ka warramay waxaa uga warramay nebigu indhihiisa si aanu waxba uga warramay rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi sida saxiixaynka ku sugan duruq kala duwan inuu dajaal cawaran yahay buu nebigu sheegay axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay inuu ilmasa axaadiista qaarkeedoo saxiixaynka ku jirta waxaa ku soo aroortay inuu isha midig cawaran yahay oo ishiisa midig aad moodo xabad cinaba oo biyo dulhay ahaabayso waa layfahmayaan filay biyo dul ha ahaabay yani xabadda cinabka haddii biyo la dul dhigo way ka dul muuqataa biyaha gudaha uma degto sida way soo baxsantay buu nebigu alayh salaatu wasalaam yidhi waxaa kaloo saxiixu muslim ku sugan in isha cawarani ay tahay ta bidixda nebigu wuxuu uhi acwaru cayni shimaal calayha gufratun qaliida wuxuu cawaran yahay oo isha bidix hilib baana saaran adag culimadu waxay dhahen axaadiistani way kala duwantahay see loo jamcinaya axaadiista qaarkeed waxay sheegaysaa inuu cawaran yahay laakiin isha cawaran ma cayimayso axaadiista qaarkoodna waxay sheegaysaa dajaal inuu isha midig cawaran yahay axaadiista qaarkeedna waxay sheegaysaa inuu isha bidix cawaran yahay kullu haadihi axaadiisna waa saxiixa see loo jamcinaya axaadiista ma waxaa la odhanaya badhna ha la tuuro badhna ha la qaato kayfa yujmacu baynahumaa culimmadu lama waday mareen labada waday mareen culimmadu waxay kale yihiin bacdu ahlilcilmi waxay yidhaaheen nusuustani way kala xoog badan tahay isku mid maaha sheekow haa laysa alqawiyu kaاdaciif ka qawiga iyo ka daciifka asimin qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ilahay markale wuxu uhi am hal tastawi ظulumaatu wاnnuur laba shayon sinayn hasimin bay idhaheen waxay yidhaheen axaadiista waa kala xoog badan tahay axaadiista qayb ka midii saxiixaynkay ku taallaa bukhaari iyo muslimba waa isku waafaqeenoo waa wariyeen axaadiista qaarkeedna muslimoo quraa wariyeen muslim iyo bukhaari hadday iskhilaafaan oo axaadiistu ay iskhilaaftana xadiiska muslim iyo bukhaari wariyeen ay isku waafaqeen ay labadooduba soo saareen baa ka xoog badan sheekhow xadiiska muslim oo keliya wariyeen idan axaadiista dib ugu noqda axaadiista sheegaysa in labada indhoodba in isha midig uu cawaran yahay dajaal saxiixaynkaa wariyey bukhaari iyo muslim waa isku waafaqsan yihin laakiin axaadiista sheegaysa isha cawaran inay tabbidixda tahay muslimoo quraa wariyey iyo sunanta idan waxaa xoog badan bay idhaheen axaadiista sheegaysa in isha midig ta tacawarana ay tahay ta kalena gebigeeduba waa masaxantao maba jirta saasaana xoog badan bay idhaheen waddadaa waxaa maray caalimka la idhaha ibnu cabdilbar annimari radi raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa tamhiidka halkaasuu ka saaray isagu saas ugu kala tarjiixiyey axaadiista laakiin wejigaa waa laga fiican yahay sheekhow axaadiistu hadday iska hor timaaddo oo la jamcin karayo oo si laysugu geyn karayaa ay jirto dhammaanteedna ay wada ansaxdo asal waxaa in la jamciyo culimadu waxay dhaayeen waljamcu waajibun mataa maa amkana ilaa falilakhiiri nasun bayina laba nas hadday iska hor yimaadaan labada nas marka hore waa in la jamciyo haddii weji loo jamciyo la helayo culimada kale way jamciyeenoo jamciskaasay doorteen waxaanay dhaheen dajaal ninka la dhahaa labada indhoodba labadiisa indhood daceeb bay leeyihin midna ma fayooba acwarna waxaa looga jeedaa bimacnaa waa maciib waa ceebaysayi baa looga jeeda waayo shaygaasi waa shay-un cawir haddii la yidhaaho macnaheedu waxa weeyaan waa shay waa shay-un maciib waa shay ceeb leh marka dajaal labadiisa indhoodba waa laba indhood oo maciibataan ceebaysan laakiin ceebtahay ku sugan baa kala daran oo isha bidixna gebigeeduba waa masaxan tahay oo ma jirto isha midigna waa taa uu nebigu uhi sala allahu calayh wasalam kaannahaa cinabatun taafiya xabad cinaboo soo baxsan baad mooddaa bannaankay taalla iyaduna markaa ninka labada indhoodba waa ceebaysan yihin waa qof khilqadiisu ahay sidaa tahay nusuustana saasaa lagu jamcinaya ba culimu yidhaaheen waxaa sidaa xadiista ku jamciyey qaadiciyaad alimaam alqurطubi imaam الnawowi wuxuu leeyahay wa huwa fii nihaayaة اlxasn xusni jamciiskaasi waa jamac aad u wanaagsan in nusuustasaa loo jamciyo maslagaasaana ka fiican maslaga kale oo ka xoog badan maxaa markaa soo baxay waxaa soo baxay marka in dajaal ninka la idhaha uu yahay nin mamsuuxu lcayni اlyusra isha bidix ay masaxan tahay hirib adagna ka saaran yahay aad mooddo ishiisaa bidix siduu nebigu sheegay kaannahaa kawkabun duriy siday u masaxan tahay ee u dhalaalayso ee hilibkaa dul saaran uu dhalaalayo xabad xidigaad moodaa u nabigu alayh salaatu wasalaam ama ishiisa midigniya iyadu way soo baxsan tahay waanay cawaran tahay waa kaannahaa cinabatun taafiya xabad cinaboo biyo dul hahaabaysa ad moodaa sidaasaanay axaadiistu ku jamcismaysa ikhwaani bal ninka noocaas ah ee sifada sidaasa leh ee noocaa u eeg baa intuu soo baxo ilaahnimo sheeganaya nebinimo iyo welinimo iyo sheekadaasi way hadhaysaa ilaahnimu sheeganaya ya wax ka foolxun miyaa arkaysaan abadan culimadii waxay idhaaheen nebigu mar kastuu ninkaa sheego hal shay buu aad u sheegayay nebigu alayh isalaatu wasalaam halkaa shay waa maxay nebigu waxa uu sheegayaa alaa inahu acwar waina rabbakum laysa biacwar ninkaas inuu nin cawaran yahay o indhihiisu ceeb leeyihiin buu nebigu ku celcelinaya xadiidka haddaad u fiirsato dajaal ku saaro xikmad buu ugu celcelinaya ba culimadu waa nebigu alayh salaatu wasalaam arrintaas xikmaddaas waxa weeyaan war adigaaga nebi sheeganaya adigaaga waxaa ujeeda ilaah sheeganaya niyow haddaad ilaah tahay maad ceebtan kugu sugan iska kaxaysid bay caamada odhanayeen mog qof kale qof kastoo caamada ka mid iska daa culimada oo arka wuxuu arkaya hadduu u fiirsado dee qofka ilaahnimo sheeganaya waa inuu tiisa anfaca somaali maxay tiraa ninkaad kaba kaba ka tolanayso kabihiisaa la eega qofkaad ilaahnimo u ictiqaadaysa waa inuu sifaadka ilaahnimo leeyahay qofka foolxumada intaa leeg leh ee isaga khilqadiisii nafsiga intaa leegi ku sugan yahay ma awoodi kara inuu rabbi noqdo abadan waa tambiih uu nebigu arrintaa dadka ku tambiihinaya ikhwaani nebigu wuxuu sheegay dajaal ninka la idhaaha inuu yahay calaamad kale inuu wato oo taa ka daran waa maxay nebigu wuxuu uhi maktuubun bayna caynayhi kaafir labadiisa indhood dhexdooda waxaa ku qoran kaafir lafdiga ah macnaheed waa maxay waa gaal ilaahay ka kufriyey waxaa akrinaya buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qoraalka yaqra'uhu kullu mu'min qof kastoo ilaahay rumeeyo iimaan dhaba akrinaya kaatibin aw hayra kaatib ama waxa akri hore waxa u akrin jiro ama yaanu hore waxba u akrinin wuxuu qori jiray ama waxu yaanu qorin qof kastoo muslimo camalkiisa naca baa akrinaya calaamada ku taalla labadiisa indhood dhexdeeda ee ah kaafir kaaf alif fa ra waa calaamad kaleo ilaahay uu ku shaambadeeyey kitaabada noocaas iyo qoraalka noocaasi culimmadu waxay dhahan waa xaqiiqo sidaasay ugu taallaa imaamu nawowi wuxuu leeyahay aلصaxiix aladi calayhi اlmuxaqiquun أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله تعالى علامة قاطعة بكذب الدجال فيظهر الله المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك وعلى إمام النووي ترى الكاو النبي صلى الله عليه وسلم شاقي أين كافر كقرنت إلا بدأ إن بدأ حدوده وقرى الحقيقة رسمي وصدا وقرن ilaahayna waa shaambad uu u talagalay in cid kasta oo mu'mini uu akriyo qof kastoo ilaahay ka kufriyey laakiin akrin maayo arki maayo waa laga qaranaya daah baa laga saaray waxay culimmadu sheegeen kitaabadaas inay kitaabo rasmiya tahay ibnu kaiir hadday tahay iyo hadday keyrkii tahay ayuha alaxiba dajaal ninka la yidhaahaa arlada wuxuu ku nagaanayaa afartan cisho ayuu adduunyada inala joogaya afartankaa cisho waxa uu marayaa meel kasta oo arlada ka mida ilaa meelaha sheegi doona mooyaane rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi kamaa fi saxiix muslim xadiidka nawaas binu samcaan uu wariyey xadiidka nawaas ibnu samcaan uu wariyey waxau nebigu sal allahu alayh wasalam leeyahay waxaanu ku niri guri nawaas nebiga yaa rasuul allah wamaa lu'tua fi lard waa xadiis dheer nebi maxamedo ninkuu intaba arlada ku nagaanaya dabadeedna nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi arbacuuna yawma afartan cisho yawmun ka sana bal dhegeysa afartanka cisho caynkay u egiin maalini waxay la qadar iyo darar tahay sanad sanad ba u dhigantaa wa yawmun ka shaar maalinna bil bay u dhigantaa bil bay la darar tahay iyo qadar maalinna jumca iyo isbuuc bay la dhigantaa ayaamaha inta kala soo hadhayna waa ayaamihiinoo kale buri nabigu alayhi salaatu wasalam inta cisho soo hadhay كم ثلاثة تضبية تضل مع المبكة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن خطر يا هاي إشكال ما مركي من يده بكسر عاد كيف النبي ويدني صلى الله عليه وسلم وعيدهن ونبي محمد ومالين تسنة كودي كنتا يقرح ما أنا دعينا السنة ودرر كا صلاة سيلو تكنية يا صلاة سيلو هرنية مالين تبي شو تكنتا لكن صلاة سيلو هرنية rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi iqdiruu lahu qadra salaadaha qiyaas baa ku tukanaysaan bu nebigu alayh salaatu wasalam maalinkaa qiyaasaysaan deedna salaadaha qiyaas baa ku tukanaysaan saasaa ugu sanadka dhan salaadihiisa in maalintaa la tukadaa la rabaa bilqiyaas arrinta noocaasii bele arladaynu joogno way ka dhacday ikhwaan waxaa arlada jira beledo dhan oo caalamka ka mid a oo aan qoraxdu kababa dhicin gedigooda kamaba dhacdaba baashan kuu soo baxaysa kaa dhacaysa iyaguma kamaba dhacdo waxaa kaloo jira qaaraanay waba soo bixinba sanadka maalin arka maalintana iidka dhigtay waxaa jira qaar ay saacad mucayana saddex saac iyo laba saac iyo afar iyo qaar arka baa jira sidee yeelayaan dadka noocaasi markii culimada la weydiiye lahi salaadahaasay u tukanayaan halkan baa laga dhimbilka salaadaha waxay ku jaangoynayaan horta nimanka aanay qoraxdu kamaba dhicin salaadaha qiyaas bay ku tukanayaan qolada habeen iyo maalin wuxuun ka haysta iyagu walow habeenku haba yaraadeen iyagu sidii caadigeed bau tukanaya marka ikhwaani xadiiska waxay saxaabadu ku yidhaaheen nebiga ninkaasi ka warran arlada siduu u degdegayo wamaa israacuu fi lardi sideeba arlada u dhex maraya nebigu wuxu uhi kalqayd istadbaratu riix roob dabayli dabada kaga jirto siduu u socdo buu u soconaya nabi alayh isalaatu wasalaam ninkii miyi tagaa warkaa ka garanaya roob dabayli erihayso inta uu gooyo ninkii miyi tegey bannaan ay roob iska heleen waa si fiican u garanay ayib arlada dhammaanteed uu maraya hase yeeshee waxaanu gelaynin afar meelood geli maayo dajaan makiyo madiine geli maayo rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi xadiidka labada seexayn iyo keyrkoodba ku jira على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ودوينك مدينة طريق يدينا يرير حتى مقالة صوقلة وحشوفت ملائك لا يدخلها الطاعون ولا الدجال دجالنا سوقلي مايو طاعون قلي مايو عليه الصلاة والسلام وحيث كسار أرتي إنو الدجال سسوحا ببوريو وسورانيا مدينة كقوصو dabadeedna siduu u soo cararayo buu buurta uxud dhabarkeeda imanaya jabal uxud ninkii arka arka markuu bartaaysa soo taago buu meelu maro waaye wuxuu arkayaa malaa'ig waddo walba taagan labalaba u taagan seefo galka laga saaray sita niman aanu mari karayn waxa uu sitaana waxba ka soconayn junuud raxmaan dabadeedna intuu istaagu qayliyo ayuu iska noqonaya isagoo madax xalulaya cadhaawge cudone inta madiine joogta inuu soo saaro oo ay isaga rumeeyaan ilahnimo u rumeeyaan ayib يجيء الدجال فيطأ الأرض إلا, إلا مكة والمدينة دجال بائمنا يا أرض دمان تيد مريا madiiniya maka mooyaane buu nebigu alayh salaatu wasalaam waa laba xaram oo sharaf badan oo ilaahay jela wacala uu ka ilaaliyey bifadlihi wa manih walla warisma haysaanta dajaal ninka la idhaahaa waxaanu gelaynin masjid alaqsa meesha la idhaha ma gelayo meeshay maanta yuhuudi ku calanwallaynayso ma gelayo dajaal masjid duur duuru siinaa meesha la idhaha nebi laahi muusa ilaahay ugu waxyooday iyana geli maayo musnad imaami axmed waxaa ku sugan in rajul saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ka midi uu yidhi nebigaan maqlay isagoo le andartukum fitnat addajaal falaysa min nabiyin ilaa andarahu qawmahu aw ummata nebigu wuxu uhi dajaal baan idinka digay ama idinka digayaa nebi ambiyada ka midi ma jiro ilaa waa ka digay oo qoomkii uu uga digay ninkaasina waa nin maarin oo tima adag wainahu aadamu jacdun acwaru caynihi lyusraa waxaa xadiidkaa ku jirtay wainahu yalbasu fiikum arbaciina sabaaxa afartan aroorood buu arlada joogaya yaridu fiiha kulla manhal meel kastaoo lagu arooro oo biyo loo doonto iyo waddaa waa maray ilaa arbaca masaajid afar masjidun baanu marayn buu nabigu alayh salaatu wasalaam masjid alxaraam wa masjid almadiina masaajidka masjid alxaraamka geli maayo maka oo dhanna geli maayo ومسجد المدينة مدينة نقل مايو وطور ومسجد الأقصى أفرتا من نقل مايو نبي قلوا وإن شكل عليكم هدين لإذن كإشكال قليا ننكا أو هما قلن قالوا أو شبها أما لإذن كتشبيه فإن الله عز وجل ليس بأعور وريارة وقال منك وأعور لكن ربيين معور نبو النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان إمام الألباني وعليه رحمة الله عليه إسناده وصحيح saxaabiga jahaaladiisuna dhib ma laha aan saxaabigii wariye la garanayn idan dajaal arlada dhammaantood waa maraya aanin yar isu taaga dajaal yaa raacaya akaru man yatabicu dajaal cidda dajaal raacaysa ee ugu badani ee uu jiidanayaa waa laba qolo yahuudi intay ka tiro laagtay waddadiisa ku laaanaysa isagay raacaya limaada kufrigu yuhuudi weeyaan dajaal yuhuudina isaga raacaysa bal waa yuhuudi nusuustu siday ku soo aroortay khaarijiya tacrifuuna alkhawaarij waa khaariji xadiis xasan uu sheekh albaani ku sheegayo oo ku yaalla sunan ibnu maaja baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay khawaarij baa soo baxaysa kullamaa kharaja kullamaa kharaja qarnun qutic xataa yakruja fii caraadihim addajaal ilaa badhtankooda dajaal ka soo baxo alkhawaarij junuud dajaal wey nacam ninka noocaasa yahuudi waa dadka ugu badanee raacaya axaadiistan waanu kusoo sheegnay waxaa kaloo ugu badan oo raacaya ummadda ugu badanu duufsanayaa sheekh alla waa dumar limaada dumarku waxay u jiljilicsan yihiin fitanka iyaga laftooduna fitankay ka mid yihiin annisaa fitanka aad bay ugu jilicsan yihiin iyaga laftooduna fitankay ka mid yihiin rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi maa taraktu bacdii fitnatan hiya adara cala arijaal min annisaa fitno rag dumar kaga daran dabaday adduunyada kagama tegin buu nabiga alayh salaatu wasalaam rajabuti khabarkeedu waa hayaabay lata ya khabaruhaa ladayka ayib الآن هذه الفتنة dadka ay la tegaysa waxaa ugu badan dumar baa ugu badan imaam axmed musnadkiisa wuxuu ku wariyey ibnu cumar inuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxau uhi yanzilu dajaal fii hadihi sabka bannaanka hadda uxud u dhow buu dajaal degaya maruqanaat meel la ydhaahdo nebigu wuxuu uhi fayakuunu akaru man yakruju ilayhi الnisaa dadka ugu badan ee u baxaya waxa weeyaan buu nabi alayhi salaatu wasalaam waa dumar xataa ina arajula layarjicu ilaa xamiimihi wa ilaa ummihi wa bnatihi wa ukhtihi wa cammatih fayuwafiquhaa ribaatan makhaafata an takhruja ilayh nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam dumar baa meesha ku laanaya dadka ugu badanee raacaya u baxaya waa dumar ilaa iyo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi uu ninku ku noqdo dumaashidii walaashii hooyadii inantiisii eddadii intuu gurigii ay joogaan ku noqdo xidhxidho sababtu waa maxay u xidhxidhayaa wuxuu ka baqay inay dajaal u baxaan ay raacaan khatar xadiidkaana sheekhu اlalbani wuxuu leeyay isnaadkiisu waa xasan lowlaa cancanatu maxamed ibn isxaaq asambiici taasina waxay tilmaamaysaa khutuurada fidnada ninkaasi ay leedahay waan ka warrami doonaa fitankiisa madiine magaalada la yidhaha ikhwaani imtixaan khatara ka dhacaya markuu dajaal dusheeda is soo taago insha allahu aakhirka jalsadaan ku sheegi doono dajaal waxa uu wataa ikhwaani fitan aad u khatara ayuu wataa oo uu dadka ku duubsanaya fitankaasoo qulubta dadka dhufanaya siday haadka adagtuu dhufato shaygaa istiraha daf haadka adagta ma taqaanaa yani waa shimbir shimbiraha ka mida aad u xoog badan xoogna wuxu dafa imaamu axmed waxa uu wariyey iyo cabdurasaaq iyo keyrkiiba asmaa bintu yaziid alansaariya inay tidhi nebi maxameda wuxu uhi sala allahu alayh wasalam dajaal waxaa ka horeeya inna qabla khuruujihi alaaa siniin saddex sannadood oo khatar ah baa dajaal ka horreeya dhegayso saddexda sannadood noocay u egyiin sanadda hore buu nebigu calayhi salaatu wasalaam tumsiku alardu sanata aluulaa ulua qutriha waalardu ulua nabaatiha sanadda hore roobkii samada ka iman jiray saddex meeloodoo meel ahaan baa la waaya ma da'yo dhulka wixii ka soo bixi jirayna saddex meelood meel ahaan baa la waaya nebigu wuxu uhi wasanata aaniya sanadda labaadna tumsiku samaau uluay quriha uluay quriha waalardu uluay qatriha waalardu uluay nabaatiha sanadka labaadna arla samadu waxay xabisaysaa roobkii soo diyayey iyo biyihii ka imanayay saddex meelood marka loo qaybiya laba meeloodoo ka mida meelun baa da'aysa arladuna waxay xabisaysaa iyoon soo baxaynin nabaadkii ka soo bixi jiray laba meeloodoo ka mida wasanata aalita buu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi sanadda saddexaadna arladu samadu waxay haynaysaa wixii ku jiray oo uu rooba di'i maayo dhulkuna waxay haynaysaa maa fiiha xataa yahli xataa yahluka xataa yahluka kullu dii dirsin wadalfin ilaa iyo uu halaagsamo wax kastoo qoob leh iyo wax kastoo micin sanadaha sidaa u adagay khatartaa baa dajaal ka horeeya waa calaamad kale oo calaamaadkaas wakhtiguu soo dhawaan soo dhowaadkiisa ka mid a xadiidkana culimmadu waxay sheegeen sanadkiisa inuu maqaal ku sugan yahiyo dacfi laakiin axaadiis kale oo xoojinaysa baa jirta sida ahlulcilmigu tilmaameen dajaal ikhwaani haddaan fitankiisa ka warramo iyo wuxuu dadka ku duubsanayuu ku hallaabinayo waxa uu wataa ninka dajaal la yidhaha siduu nebigu sheegay laba webi labadaa webi midi waa janno markaad saa u egto nicmoo dhammi ka muuqato midina markaad saa u daymooto naftaadu way ka argagaxaysaayo waa naar balacaysa dhegayso nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu nebigu leeyey sida saxiixaynki iyo kayrkii ku sugan xudayfat bnu yamaan uu warinayo la ana aclamu bima maca adajaali minhu dajaal wuxuu watee fitana anaa uga cilmi badan isaga nebigu wuxuu leeyahy macahu nahraan yajriyaan laba webi uu wataayoo durduraya axaduhumaa ra'ya alcayn midkood markuu isha biniaadamku siday u arkayso waa maaun abyad waa biyo yacni waxa weeyaan caddaan oo weliba macaan walaakharu ra'ya alcayni naarun taajaj ka kalena siday ishu u arkayso waa naar holcaysa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam bal dhegaysa nebigu wuxuu leeyay faima adrakanna axadun falyaati annahra aladii yaraahu naara hadduu midkiin dajaal soo gaadho webiga uu naarta u malaynayo ha isku tuura buu nebigu calayhi salaatu wasalaam leesh walyuqamid caynay indhaana ha isku qabto madaxiisana ha foorariyo oo ha isku tuuro sababtu waa maxay fainahu maaun baari kaa uu dabka ku sheegaya waa biyo qabo buu gudaha ka yahi buu nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayada muslim waxay sheegaysaa inuu nebigu uhi macahu maaun wa naar biyo iyo wuxuu wataa dab dabka tuu ku sheegayaa waa biyo qabow oo macaan biyaha tuu ku sheegayaana waa naar kulul buu nebigu calayhi salaatu wasalaam falaa tahliku ha halaagsamina ha ku taganina waxa indhihiinu arkayaan nebigu wuxuu uhi faama aladii yaraahu nnaasu naaran kay dadku biyo kay dadku faama aladii yaraahu nnaasu maaan dheh kay dadku biyo u malaynayaan ay isleeyihin waa jannada uu sheegayo fa naarun tuxriq gudaha markaad u dhaadhacdo waa naar wax gubaysa oo lacay wa ama aladii yaraahu nnaasu naaran laakiin kay dadku webiga dadku ay u malaynayaan inuu yahay naar iyo cadaab famaaun cadbun baari waa biyo qabow oo macaan buu nebigu alayh salatu فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي قال في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب نبو عليكينا سوغارا وبيغا ودبك ومرين يها اسكتورو كاتا قديس وحيهين ديا معان يتنه نبو عليه الصلاة والسلام وحاو شاقين منك قالها ee isku tuura webiga uu isagu jannada ku sheegayo in ajarkiisii baaba'ayo dembigiisii oo dhanna dusha laga saaray ninka isku tuura webiga uu sheegayo naar uu ku sheegayana in ajar badan ilaahay agtiisa u yaallo wisrigii iyo dembigiina laga tirtirayo axaadiista ku soo aroortay inuu webi yaal wata ninkaasi xataa dur qaarkood ay yihiin yacni khubs laxoox ay yihiin cunto uu dadka uga qaybinayo fitanka noocaasa axaadda sheegaysa inuu wataa aad bay mutawaatir u tahay way tirad beesha waana laba webi oo xaqiiqo ah oo ilaahay uu siiyey dadkana lagu imtixaamayo la eegayo alladii yuuminu bidajaal ka dajaal rumeeya iyo ka ilaahay rumeeya lagu kala saarayo ha iimaanku laysa bitaxalli waxaa lays imtixaamaya ilaahay jala wacala wuxuu odhi waliyabtaliy allahu maa fii quluubikum waliyumaxisa maa fii suduurikum marka tamxiid waa la yshaandhaynaya ama haddaad tacbiirka kala tidhaaho mashkax baa la isgelinaya waxaa la hubinayaa asaadiqa min alkaadib balkad ku tagsooma dajaal iyo cidda rumaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam fitankiisa inay labadaa webi ka mid yihiin buu sheegay oo dadka uu kuugu hanjabayo odhanayo qofkay beeniyo naartaasaan ku ridaya tuu naar ku sheegayaana hoosta maxay ka tahay waxay ka tahay biyo qabow oo janno ah oo macaan arrintaas ikhwaanii ilaahay agtiisa kuma adka alaa taclamuun miyaanad inagay nebiyullaahi ibraahiim inta la qabtay inta holcaya lagu dhex tuuray ilaahay muxuu yidhi qulnaa yaa naaru kuni eesh bardan wa salaama waxba hoosi ka qaadi weeday ya marka ilaahay waxba kuma aha inuu meesh inuu ka dhiga shaygu naar ku talagalay gudihiisa inuu janno ka dhiga ilaahay jala wacala waxba kuma aha wamaa dalika cala allahi bicasiiz culimadu waxay tilmaameen arrimaha dhammaantood inay xaqiiqo yihiin sidaana loo rumaynayo fitanka dajaal walaalayaal waxaa ka mid ah ee uu dadka ku duubsanayo shubahaadka uu wato ee uu dadka ilaahnimo iyo iskaga dhaadhicinayo nebigu wuxuu idhi an yaquula lilaraabi mid acraabi u imanaya miyiga adhigiisa iskaga raacdo oo aan war haynin ma u imanaya markuu u yimaado ayuu wuxuu ka odhanayaa ra'ayta in bacatu laka aabaaka wa ummaka wa akhaaka atashhadu anna rabba ka waran haddaan kuu soo nooleeyo aabbaha hooyada walaalada ciddii kula dhalatay haddaan dib kuugu soo nooleeyo qubuurta ka soo saaro may rumaynaysa inaan rabbiga ah soorniya fayaquulu nacam kii acraabiga haa nabigu wuxuu uhi fayatamasalu lahu shaydaanaani fii suurati abiihi wa ummihi wa ukhtih shayaatiin dajaal la socota baa qofkii u imanaysa oo suuradii aabbihii iyo hooyadii iyo walaaladii iyo qaraabadiisii ah markaasay shayaaiintii hadlayaan maxay odhanayaan yaa bunay inankaygi ow ittabichu fa innahu rabbi raac waa rabbigaa ya taasi waa ka mid dee miskiin caraabiyo jaahilo intaa lagu yidhi cala duul waa rumaynaya waxaa kaloo nebigu yidhi fitankiisa waxaa ka mida inuu nin caraabiya u yimaado yihi araaytu in axyayta laka ibalak ka warran geeri kaa dhinta haddaan kuu soo nooleeyo cadiimatan duruucuha iyadoo candhawaaweyn tawiilatan asminatuha waxa weeyaan kurusyadeeduna aad u dhaadheeriyin taclamu anii rabbak ma xaqiiqsanaysaa inaan rabbiga ah fayaquulu nacam ha haddaad samayso dabeedna nebigu wuxu uhi fayatamasalu lahu shayaaiin calaa suurati ibili shayaaiin baa geeliisii oo kale heblaayo hegel hashii uu garanaya lafteedii ah isu soo ekaysiinaya dabadeedna fayatabicuhu cala dul buu raacay isagu tilka iyo shubahaat ikhwaana nebigu wuxuu uhi waxaa ilaahay uu soo raacinayaa dajaal shayaaiin wa inahu layabcatu allahu macahu shayaaiina tukallimu annaas shayaaiin dadka la hadlaysa ayuu soo raacinaya هذه الأحاديث waxay ku sugantahay musnad أحmed musanaf cabdirazaq iyo keyrkii bacdigeedna maqaal baa ku sugan ikhwaani dajaal fitankiisa waxaa ka mid ah sida nawaas ibnu samcaan nebiga uu ka wariyey kamaa fii saxiix muslim wakayri wuxuu u imanayaa qoom reer dhan oo meel degan ummad dhan oo kaamila ayuu imanaya beled dhan waddan dhan buu imanaya oo meel degan fayadcuuhum waa u yeedhaya wuxuu odhanaya rabbigiin baana ay rumeeya waa nin kasta aan usoo sheegnay u eg baa rabbinimo sheeganaya fayuuminuunahu way rumaynayaan ويستجيبون له ويجيبيان فيأمر السماء وفيص أمر ببحنا وحرية السماء الرب كاقة تودا وعين الشاقنا إن, إن, إن سمدا كورا السماء الرب كي حبسه السماء فيأمر السماء سمدا أمر سينيا فتمطر رب يوتكسو قالي والأرض أرلد أمر سينيا فتنبت وعلى لوحي كتيري سوصاري دوايادنا حواليه أي هيتين أمرت هيتين بأنهم يعرف فتروح عليهم صارحتهم أطول ما كانت عليه أطول ما كانت ذرة وحي حوله ذو سوى نقنيان صوفا في وحي كل نقنيان iyadoo aad iyadoo aad u candhawaaweyn aad iyo aad waxa weeyaan u naaxnaaxay caloolahoodu aad u waaweyn yihiin deedna nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu taasay qoladaas ku raacay kuwo kale u imanaya markaasuu baaqaya odhaya rabbigiin baan ahay rumeeya markaasuu odhaya ma adiga horrood isla yaab fayansarifu canhum waa iskaga noqonaya dabeedna maxaa ku dhacaya dadkii fayusbixuuna mumaxiliin laysa biaydihim shayun min amwaalihim abaar baa ku habsanaysa wax allaale waxay gacanta ku hayeenna waa ka baaba'ay waxa uu soo marayaa dhul kharaabay oo beri hore laga haajiray markaasuu wuxuu ka odhanaya intuu saa eego kunuusta iyo waxa kugu dhex qarsoone dahab iyo fida iyo wax walba soo saar dhulay way soo saaraysaa dhulki sida shinnidu buu nebigu calayhi salaatu wasalaam boqorkeeda ay u daba gasho baa khasaa'intii arradda isaga u daba yaacay bal adigu qof jaahil ah miskiin diintiisa ka jaahil ah iimaankiisa wagashoogash badani ku sugan yahay tilka alumuur arka ka waran alaa yatabicu miyanu raacin waa inaga dambaysaa markaas fitankiisa waxaa ka mid ah ikhwaani dajaal sida saxiixu muslim ee qayrkii ku sugan abi saciid alkhudri waxa uu yidhi dajaal baa soo baxaya markaasaa fayatawajahu ilayhi rajulu min qibalahu rajulu min almuminiin waxaa u banbaxaya nin muslimiinta ka mid a culimada qaar baa waxay dhahen ninkaasi waa nabiyullahi khadr laakiin qowmkaasi qowm daciif wey النبي خضر مات قبل سنين سنة كار بدي ورجل أمة النبي عليه الصلاة والسلام كمدا آن وحاو بحي رجل مسلمين تكمدا تبين فتلقاه المسالح رجل كي وحا لكل ميا منك وحا لكل ميا عيد مدى الدجال مسالح الدجال جار كي الدجال يا لدي بار كيكا فيقولون له أين تعمي وحقلت حتى بيكورنيا فيقول أعمد إلى هذا الذي يزعم أنه فيعود فيقول إلى أعمد إلى هذا الذي خرج كاس وبحي مسكين كان ماشي كقيلن يانو تغيا ورنا كاس ورنا يان أو ما تؤمن بربنا والرب جميع أمر ما اثنين فيقول ما رب وحكورنا يا دان ما رب ما بربنا خفا إله إله يغنى أبوري خفا كمسكنا وريا كان إله ما فيقولون دان وحورنا ينعيد مدي الدجال اقتلوه بلا دان فيقول بعضهم لبعض بركود بركة كلا واحد كورن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه ورياء ربكين دجال بوجهدا ربكين ميانو أمر إذن كسينينا إذن إساقوا إذن أقال هذا ميان سكدي إساقا لأنتين إذن عدلين ننك هدلنا فينطلقون به إلى الدجال ننك وايك حينيا الدجال بولتي بيه فإذا رآه المؤمن ننك مؤمن كمرك الدجال أركو بوحرن يا أيها الناس ددوا هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكبين عنه النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم دجالات وعرني بأن منك أمر بكبحين عيد مديسي قبت وعرني فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه قبت وشبحوه بلارية قبل سبا فيوسع ظهره وعلى كلبحين يلا بلارية ظهره دبر كيسه وبطنه على وجهه ضربا sida garaac loogu wado baa jirkiisa loo kala saafaya dabadeedna wuxuu odhanayaa dajaal marka la garaaco garaaco awama tuuminu bi aryaa miyadan in rumaysnayn dabeedna wuxuu odhanayaa masiix anta almasiixu alkadaab kii laftiis baa tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dabadeedna amar bu fayu'maru bihi amar buu dajaal ku bixinayaa fayu'asharu bilmishaar من مفرقه حتى يفرق بين رجليه من شار بالغو كلا جيحيا انت مدح لغا قبطو الا يا لبد لغود لغو كلا ديو لبد قطعه لغا ديغا نينكي مؤمنك دين الدجال بان تقصل ودعس بوحو دحمر يا لبدي قيبود ee jirkii qofka muuminka uu noqday markii la kala jaray ayuu dhex marayaa buu nabi calayhi salaatu wasalaam dadna intuu dadka ku jeesto odhanaya haddaan nooleeyo soo yaqiinsan maysan inaan rabbigiin ahay te odhanaya haa markaasuu odhanaya qom istaag fayastawi qaa'im markaasuu ninkii sidiisii isu taagay kaannahu huwa waaba kii waxba ma gaadhin dabeedna ninkii buu ku odhanayaa dajaal waar hadda may rumaysantaha dhegaysa ninkaasi wuxuu odhanayo ma zdadtu fiika ilaa basiira wallahi haddun baban ka ogaad inaad tegi tahay kadaabkii inaad tahay masiixu dajaal laftiis inaad tahay haddun baban isii casa alaana tabayina liya laba nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam ninkii dadkuu kula hadlayaa wuxuu odhanayaa dadow sidaa uu aniga igu sameeyey qof aniga iga dambeeyo ku samayn maayo awoodina kari maayo ee ninkaasi ogaada waa masiixu dajaal dajaal wuu qabanaya wuxuu sananaya gawrac dabeedna nebigu alayh salaatu wasalam wuxuu yihi fayujcalu maa bayna raqabatihi ilaa surquuqatihi nuxaasan falaa yastatiicu ilayhi sabiila madaxiisa ilaa raqabadiisa inta udhaxaysa ilaa kalxantiisa inta udhaxaysa baa naxaas ilaahay ka dhigaya jirkiisa deedna wuu awoodi kari waaye inuu gawraco markuu arkay inaan u taagalaynin ayuu intuu gacmaha iyo lugaa qabta fayaqdifu bihi wuxuu ku tuurayaa webigu sheegay inuu naar yahay dabadeedna buu nebigu uhi fayaxsibu annaasu dadku waxay u malaynayaan inamaa qadafahu ila annaar inuu naarta ku tuuray wainamaa alqaa fi ljanna jannuun buu ku riday buu nebigu alay salam rasuulku dhegaysa ninkaa shahaado sharaftuu siiyey nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi haada acdamu annaasi shahaadatan cinda rabbi alcaalamiin ilaahay agtiisa qof ilaahay xaqnimadiisa ka markhaati kaca baatil la radiya cidda ugu weyn weeyaan ninkaas ilahay agtiisa axaadiista qaarkood waxaa ku soo arortay sidii ibnu xajar sheegayo fii riwaayati catiya inuu nebigu yidhi daaka arajul aqrabu ummatii mini wa arfacuhum daraja ninkaasi waa dadka muslimiintaa cidda iigu darajo dhow iiguna dhow buu nebigu alayhi salaatu wasalam bal fitanka intaa leeg adu eeg ee xabadiba xabada aamusiisay fitankiisa waxaa ka mid ah ikhwaan dajaal ninka la idhaahaa qof xanuunsanaya indhalaa baa loo keenaya adama waxba arkayn intuu saa u masaxo usaani wuxuu arkaya waxaa loo keenaya mid baras qaba mid xanuunna aad u xunxun qaba intuu saa u masaxo buu iska bagsanaya yubriu lakum haa labras xadiis xasan hataana ku soo aroor oo musnadka axmed ku jira fitanu hada arajul ikhwaani hiya haadi waa taas waa nin waxaas oo shubhaa wata waa ninka khatarta intaas leeg ah waxaa daba isweydiin leh gooryaadhe khatarta intaa leeg ninka wate ilaahnimana sheeganaya shubahaadka khatarta noocaasa lee qofka muslimkaa markaba dhufanaya quluubtiisana wataa ayna almalaadu minhu walmafar xaggee looga baxsanaya maxaa gaashaane la ysaga dhigaya yaa rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu fitankiisa sidaa uga warramay baa waxa uu nebigu sheegay meesha looga eeranayo fitankaas asbaabta lagaga badbaadayo dhufaysyada dajaal laga gelayo buu nebigu sala allahu alayh wasalam sheegay waxaa uga horreeya dhufaysyada dajaal laga gelayo in ilaahay jalla wacalaa uu qofku ka magan galo oo uu badsado ducada uu ilaahay ku yacni ka baryayo uu ku ducaysanayo fitnada ninkaa inuu ilaahay ka badbaadiyo khaasatan salaadda markaad atixiyaadka dambe u fadhido waa inaad arrintaa ka aada u badisa rasuulku wuxuu ihi sida saxiixa ku sugan idaa faraqa axadukum min atashahud alaakhar aakhar mar min atashahud alaakhir markuu midkiin ka faaruqa ataxiyaadka dambe falyastacid billaahi min arbaca ilaahay afar shay ha ka magan galo afarta shay oo ilaahay ka magan gala waa maxay ha yidhaaha buu nebigu uhi allaahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannam ilaahu jahannama cadaabkeedaan kaa magan gelaya wa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magan gelaya ومن فتنة المحيا والممات waxaan kaa magan gelayaa nolosha in laygu fitneeyo oon diintayda ka ridoobo ama diintayda ka noqdo ama sunnadii iyo hadyigii nebiga ka tago iyo walmamaat dhibashada in laygu fidneeyo qabriga laygu fidneeyo wa min fitnati almasiixi dajaal ilaahu masiixi dajaal ninka la yidhaha fitnadiisaan kaa magan gelaya nebigu arrintaa aad buu saxaabada ugu adkeeyey bal culimmada qaarkood waxay idhaheen sida ibnu xajam aldaahiri iyo shaykhu alalbani waxa ay sheegeen in atixiyaadka ducada la akriyo inay waajib tahay waman tarakaha caamidan caaliman ninka uu ka suga taga isagoo weliba garanayana inuu aasmi dembiilaa noqono carafto waayo nebigu amar buu ku bixiyey culamada usulle waxay leeyihin alamru yaqtadi lwujuub saarifna looma hayo wujubnimada ka tarta waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa mid ilaahay aada uga magan gala dajaal saxaynka waxaa ku soo arooray caaisha warisay iyo qayrkeedba inuu nabigu ilaahay aad uga magan geli jiray bal nebi maxameddaa ilaahay ka baryaya maxaad mooda inaga nebi maxameddaa ilaahu ninkaa iga badbaadi leh iyo fidnadiisa waxaa ku sugan nebigu inuu amar ku bixiyey saxaabada uu amray inay ilaahay ka magan galaan ninkaas amar caamana uu siiyey rasuulka sal اlahu alيه waslam maalin maalmaa ka mid qubuurta agteeda soo maray xadiisu jaabir wariyo dheer cafwan xadiisu zayd ibnu haabit wariyey oo dheer nebigu wuxu uhi tacawaduu biاllahi min cadaabi الnaar ilaahay waxaa ka magan gashaan naarta cadaabkeeda ilaahay ka magan gala markaasi saxaabadu yidhahay nacuudu billahi min cadaabi الnaar wuxuu nebigu uhi tacawaduu biاllahi min cadaabi اlqabr markaasay saxaabadu dhahay nacuudu billahi min cadaabi alqabr ilahay cadaab alqabri waan ka magan gala nebigu wuxu uhi tacawaduu billahi min alfitan maa dahara minha wama batan ilahay waxaa ka magan gashaan fitanka teeda muuqatiyo teeda qarsooma markaasay saxaabadu yidhahay nacuudu billahi min alfitan maa dahara minha wama batan nebigu wuxu uhi tacawaduu billahi min fitnati dajaal dajaal ninka la yidhaahaa fitnadiisa ilaahay ka magan gala qaaluu nacuudu billahi min fitnati dajaal idan qofku waa inuu ilahay aada uga barya ilahay ninka inu ka badbaadiyo hadihi lfitna ikhwani ma xambaari karno khatarteeday leedahay taasi waa dhufays laga galo iyo sabab uu nebigu inoo sheegay oo asbaabaha dajaal lagaga badbaado ka mid a waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha dajaal lagaga yacni gaashaanto inuu qofku xifdiyo toban aayadood oo ka mida suuradda la yidhaaho suuratu lkahfi tobanka aayadood oo ugu horreeya ashru aayaat cashru aayaatin min awali suurati alkahf ninka xifdiya xifdi qura lama baanasho waa inaad ilahay rumaysanta markaad xifdinayso haddaad kaafir milxida tahay xifduhaa laa yacni haddaad munaafiq tahay yani waxa weeyaan uu qofku yahay nifaaq gaalnimo hoosta ku qarsanaya xifdu haadihi alaayaat ma ayad waxba tari maayo laakiin qof ilaahay rumaysana hadduu aayaadkaa xifdiyo ilaahay dajaal uu ka ilaalinaya nebiga waxaa ka sugan saxiix muslim iyo kayrkii kaga sugan abudardaana uu wariyey inuu nebigu uhi man xafida cashra aayaatin min awali suurati alkaaf ninka xifdiyo toban aayadood oo suuratu lkaafi uga horeeya cusima min fitnati dajaal dajaal fitnadiisa waa laga ilaaliya bu nab alayh salaatu wasalaam waa basiir aad bay ufududa toban aayada ku dhibi mayso faatixada waa imisa ikhwaani hadadood xifdida eeshale maxaa kuga adkaynaya toban aayad aan waxaa kaloo nabiga alayh salaatu wasalaam ka sugan nawaas ibnu samcaan inuu yidhi nabigu wuxuu yihi faman adrakahu falyaqra calayhi fawaatixa suurati lkaaf ninka dajaal soo gaara ee indhahaisa saaraan ha ku akriyo tobanka aayadood ee uga horreeya suuratu lkaaf fa inahaa jiwaarukum min fitnati iyadaa idinka teedaysa fitnadiisa haddaba waxaa soo aroortay walaalayaal xadiis sheegaya in qofka xifdiya tobanka suuradood tobanka aayadood ee ugu dambeeya suuratu kahfi inuu dajaal laga ilaalinayo culimadu waxay tilmaameen riwaayada sheegaysa tobanka aayadood inay kuwa ugu dambeeye yihiin inay riwaayo daciif oo shaada tahay saasaad u ogaanaysa waaya aan soo gebagabeeyo jalsada waxaa kale oo sabab lagaga baxsanayo dajaal ah in qofka muslimka ay dajaal haddii uu gaadho oo ilaahay adiyo isaga isiin gaadhsiiyo inaad ka dheeraato mar allaala markaad maqasho meeshaad magan geli karto magan karto ka baxso meeluu ka dhowyayo meel lagu sheegayo toonna ha tegin sababtu tahay wuxuu wataa shubahaadkaad aragtay nabigu alayh salaatu waxaa khatar ah inuu si yar kuu duufsado oo waxa weeyaan uu ku halleeyo shubahaadkaas darteed rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam sida musnad axmed ku sugan xadiiskii cimraan bni xuseen wariyey nabigu wuxu uhi man samica bidajaal falyanaa canhu war ninka dajaal maqlaa ha ka dheeraado ha ka baxsado riwaayadka qaarkood falyana minhu baa aan arkay fawallaahi buu nabigu uhi alayh salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsibu annahu mu'min nin baa u imanaya isagoo isu haysta inuu ilaahay rumaysan yahay oo aanu shubahaadka dajaal waxba yeelaynin fayatabicu waa raacaya mima yabcasu bihi min ashubahaat shubahaadku ku sii daynaya awgeed uu u dabagelayaa buu nabigu alayh salaatu wasalaam marka aysu odhan ha isma caadsiin ya intaad isla bilig tidhaaho ha is odhan ninka waad iska celinaysaa khataruu wataa khatara shubahaada dadka dafdafaya oo dhufsanaya qofkana hallaynaya ka dheerow ka baxso taasina waa sabab kale oo nebigu alayh salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yidhi sida muslim ku taalla ninka ninkaa maqla ha ka baxsado faman kaana lahu iblun falyalxaq biibili ninka geel leh ee miyiga geelu jooga geeliisa ha doonto ya ninka ari lena arigiisa ha doonto buur ninka geli karaa buraha ha ka galo rasuulku sal allahu alayh wasalam waxa uu sheegay muslimiintu inay baxsanayaan dajaal buuraha ka gelayaan caaisha radi allahu tacaala canha waxay tiri nebi maxamed oo carabimeeday maalintaas nimankii carab la odhan jiray ee shareecadani ay ku soo horraysay ee baatilka inta badan difaacay nimankii meeya nebigu wuhi hum yawmaydin qaliil shara ku tiris weymaa inta carab ya wura ay gelayaan iyaguna waxaa kaloo ka mid ah asbaabta dajaal lagaga badbaaday ikhwaan iyo fitnadiisa dee inaad degto meelahu ilaahay ka ilaaliyey maka iyo madiine iyo baytulqudus iyo yani tuurusiina iyo dhulkaa aanu gelaynin inaad u eerato rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay inaanu dajaal gelayn maka iyo madiine iyo dhulkaas oo ay xaaraan ka yihiin laakiin mid baan idiin sheegaya qofka maka iyo madiine gala maka iyo madiina qofka gala isagoo ilaahayba rumaysnayn ama iimaanku ilaahay rumaysan yahay iimaan wagashwagasha uu yahay uu ka been sheegayo makiyo madiina inuu gala waxba u tari mayso laa tanfac walaa tadur nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay madiine markuu dajaal isa soo dul taago a markuu isa soo dul taagay gariiraysaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam fatartajifu almadiinatu alaaa rajafaat saddex gariir bay gariiraysaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam madiina fayakruju ilayhi kullu munaafiqin wamunaafiqa wafaasiqin wafaasiqa waxaa dajaal xaggiisa u baxaya ciribta ku dhufanaya madiine ka cararaya ya munaafiq kasta oo iimaanka been ka sheegayay hoosta gaalnimo ku qarsanayay afkana islaamnimo ka mujsanayay iyo munaafiqad kasta faasiq kasta oo ilaahay caasiyey iyo faasiqad kasta afaaciisa ka mid noqonaya culimadu waxay dhahn xataa waxaa soo gelaya dadka madiine ka baxaya ee ninkaa raacaya dadkii macaasida dul daa'imay ee macaasida iska dul degegsaday walow muslimiin ba ha sheegtaan asalkii islaam ha u sugnaado maadaamay fasaqan yihiin daacadii ilahay ka baxayo asaacu dajaal bay noqonaya marka madiine inaad degto keliya kuma filla haddaanad ilahay rumaysnayn nebigu wuxuu uhi madiinatu waa kalkiir madiini waa sida buufimada uu isticmaalo ninka maxay allahu mustacaan ninka kabatala ah baasha lagu yani dhalaaliyo dabka maxaa dhahay birta dab wax lagu dhalaaliyo baashaas marka birta lagu buufiyo kiir baa la yidhaahe yani birtu waay waxay ka huftaa birta wixii wasakha dusheeda saarano birtu si fiican bay u caddaata nebigu wuxuuhi madiin khubsiga ku jira iyo dadka xunxuna dhex jooga saasay u saaraysa way tufaysaa sida biyuhu dad dad qofka ay qaataan ay u tufaan marka qofku waa inu isagoo ilaahay rumaysan makiya madiine degaa culimaduna waa isku khilaafsan yihin makiya madiine keebaa fadli badan inay laba xaram yihiin waa la isku waafaqsan yihin laakiin labada keebaa fadli badan war baa ka taagan kutub baa laga alifo rag baa isku radiyey rag culimaa isku beer caddaatay sheekow culamada qayb waxay leeyihiin ma masaajidka culamada qayb horta waxay idhaaheen makaa fadli badan ilaaqan culamada qaarna waxay dhaheen madiinaa fadli badan ilaaqan labada qoloba kutub iyo adila haysta bacda ahlilcilmiga dhexda istaagan waxay dhahen niman yahow ma masaajidda masaajidda masjidulxaraamka maka ku yaallaa ka fadli badan ka madiina ku yaalla waana runtaas laakiin labada magaalo magaalo ahaan marka loo eego madiina maka ka fadli badan sababtu tahay nabigu ninka madiine dega wuxuu u ballan qaaday inuu shafeeco qaado ee ku sabra madiina waa meel adag madiine jawigeedu waa jawi adag ninka ku sabra nebigu wuxuu u ballan qaaday inuu shafeeco qaado maalintiina qiyaama madiine nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam inaanu qof arlada joogaa la doonin xumaan ilaa iyo wuxuu u dhalaalaa sida milixdu biyaha ugu dhalaala nebigu wuxu uhi xumaan cidi lama doonto ilaa adaabahu allahu kamaa taduubu lmilxu fi lmaa waa xukun ay maka kaga duwan tahay maka nusuusi kumay soo aroorin inaanu taacuunku gelin laakiin madiine nebigu wuxuu sheegay taacuun inuu ku dhaco ehelkeed weliga dhici mayso laa yadkulaha taacuun wala dajaal sifaadkaasoo dhan marka laysu geeyo waxaa la yidhi madiina ka fadli badan maka magaalo ahaan laakiin masjid ahaan labada masaajid xaramkaa fadli badan caraftum waa lacalla inuu hadalkaasi yahay ama qowlkaasi aqrabu alaqwaali ila sawaab waxaan warkayga ku gebagabaynaya ikhwaan dajaal iyo cidda ka takhalusaysa inaan in yaroo kooban idinka sheego dajaal markuu arlada sidaa ugu calanwalleeyo ee uu meel walba u kaco isagoo kibirkiisa iyo duqyaankiisa uu iskoorsaday marka madiine uu dul dego ee malaa'igtu celiso buu xaggaa shaam u kacaya shaam waa xaggee waa urdun suuriya dimishqa yacni ardu filistiin shaam baa la iska odhan jira agga xaggaasuu kacaya xaggaa markuu u kaco ayuu muslimiinta dhib badan u geysanaya isagiyo atbaacdiisu haddaba muslimiintu iyagoo meel yar kaga dhuumanaya dajaal ayaa waxa weeyaan imaamkooduna salaad subaxna ay tukadeen ay doonayaan inay salaadaa subax markay tukadaan weerar qaadaan muslimiinta taa waxaa soo degaya nebiyullaahi ciisa calayhi salaam nebiyullaahi ciisa ma dhiman yahay ikhwaan nebiyullaahi ciisa waxaa la qaaday isagoo nool buu ilaahay intuu arlada ka qaaday sama- samaawaadka geeyey alaanaynu ka warramayno dajaal nebiyullaahi ciisa waa nooli mana dhiman nusuusta arrintaa ku soo aroortayna waa nusuus mutawaatir ah culimada idhaha ninka beeniyaa bimujaradi inuu iyada beeniyu ku gaaloobay shareecadana dibadda waa kaga baxay mutawaatir wey waxaan idiin tilmaamaya nebiyullaahi ciisa wuu imanaya markuu soo dego wuxuu ka soo degayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu sheegay cinda almanaarati albaydaa sharqiya dimishq magaalada naqaanee dimishqa la yidhaaho barigeeda manaarad cad oo ku taallu ka soo degaya hadda way dhisantay bay culimadu yidhahan manaaraddaas alaan way dhisantay isagoo waxa weeyaan laba malag garbaa haysta hadduu sidaa u boorarsadaba nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisu wuu daaya hadduu kor u qaadana wuu daaya wuxuu la daayaana waa maxay waa jumaan waa dahab kalulu ah qof kaafiri urin maayo urtiisa ilaa wuu dhimanaya urtiisuna nebiyullaahi ciisa waxay gaadhaysaa meesha ay gaadho aragtidiisu nabigu wuxuu sheegay isagiyo nebiyullaahi ciisa inaan nebi u dhaxaynin haddaba intaana waxyaabaha qaarkood sheegin ishkaal bay keeneen niman murtadicaah oo la yidhaaho qaadiyaaniya qaadiriye maahoy hawf fahminin sibax qaadiyaaniya la yidhaahaa bangaladesh bakistan ingiltara dhulkaasi ka jira waa niman aaminsan nebi nebi maxamed ka dambeeyaa inuu jiro oo qulaam axmed mirza la yidhaaha oo hindiya baama yani kufriyada aan ka sheeken jirin ka sheekayn karin bay aaminsan yihin nimankaasi waxay dhaheen diinta nebi maxamed waa la nasakhaya in la nasakhayana waxaa noogu daliila nebi baa dabadii imanaya nebigiina idinkuna waxaan ugu tirahay nebiga iyagaa ugu dambeeya dinigiina waar xaggaa ka keenteen markii la yidhahna waxay dhaheen miyaana idin kitaabkiina ku hayn inuu nebi ciise soo degayo haa nebi ciise nebi nebigiina ka dambeeyey miyaanu ahayn idan diintiina waa la nasakho diin nebi ciise leeyahay imanaysa ishkaalka jawaabtiisu waxay tahay nbiy nebigu markuu leeyahy laa nebiya bacdi nebigama dambeeyo ujeeddadu ujeedo fahm nebi nebinimadiisu ay bilow tahay oo markaa la diray oo sharci cusub lala soo diray oo sharcigii nebiga nasakhaya nebiga kama dambeeyo abada nebiyullaahi ciisa markuu yimaado wuxuu ummadda ku xukumayaa nebi maxamed sharcigiisa laftiisii sharci kalean la iman maayo kiisii kuma xukumi kara xataa dadka sidaa ogeed culimadu waxay nebiyullaahi ciisa waa axad ummadda nebiga ka midu markuu soo dego laakiin nebigu markuu leeya laa nebiya bacdii wuxuu u jeedaa nebi nebinimadiisa ay cusub tahay sharcigiisa nasakha diin cusuboo siisa ahayn sida taasna ma dhicin waadix ishkaalkaas halkaas ku jira marka nebigu wuxu uhi nebilaahi ciisa wuu soo degayaa aan idiin sheego siduu u egyahay nebigu wuxu uhi waa rajulun marbuuc waa nin dhexdhexaada aana dheerayn aana gaabnayn ila alxumrati waalbayaad riwaayaadka kale waxaa ku soo aray nin inuu nin cas yahay nebillaahi ciisa nebigu wuxuu uhi madaxiisu wuu daaya dadka ayuu la dagaalamaya islaamnimaduu kula dagaalamaya saliibka iyo calaamadda kiristankuu burburinaya khinsiirka ayuu laynaya jizyada gaalada iyo gibirka laga qaadi jiray ayuu joojinayaa waxaan odhanayaa kala doorta ima alqatlu wa ima alislaam inaa islaamtaan iyo in gam laydinka siiyo maafi maafi waasita wax jizye laraa ma jirto jizyada xukunkaasina maalintaasu dhammaanaya ilaahay jalla wacalaa wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam diimihii kale gaalnimada oo dhan ilaahay wuu baabinaya maalintaas nebiyullaahi ciisa markuu soo dego ee muslimiintao salaad subax u diyaar garoobay uu soo dego baa waxaa dib u baxaya imaamkii muslimiinta baa dib u baxaya si uu nebiyullaahi ciisa u tujiyo markaasuu nebiyullaahi ciisa wuxuu odhanayaa salli lana yacni ina tuji takri laa ina bacdakum calaa bacdi umaraa takrimat allahi hadihi lumma waa karaamo ilaahay uu siiye ummaddana idinkaa ina tujinayo ina tujiya marka salaaddii laga baxo ayaa dajaal wuxiisa soo taagaya buurta jabiluaylaan la yidhahdo iiliyaana waa loo akriya isagoo bartaa qayb muslimiinta ka mida ku hor taagan baa nebiyullaahi ciisa calayhi salaam wuxuu ka degayaa meel la yidhaaho baabuluddin nebiyullaahi ciisa wuu tegaya xagga dajaal buu kacay mar allaala markuu dajaal ciise arko buu dhalaalayaa sida milixdu biyaa ugu dhalaasho sonkorta siday biyaa ugu qasanta samada buu u qasmaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi nabillaahi ciise hadduu iska dayn lahaa ninkaa oo aanu far saari lahayn saasuu ku dhammaan lahaa gebigiisu hase yeeshee wuxuu isku dayayaa ya soomaalida maxay odhan jirtay maama baa jirtay soomaalida ay ku sheegi jirtay yani haddaad cabsato inay orodun kugu aaminto ya nafi orod bay kugu aaminto caabaxsiisu odhanayaa ninki markuu israa baxso baa nabilaahi ciisa ka daba tegaya markaasuu odhanaya istaag iga baxsan maysid wallaahi waa taaday haddaaya maanta waa ku dilaya dabeedna wuxuu ku gaarayaa meel la dhaha baabuluddin oo iminkadan dhisan falastiin dhexdeedana ka dhisan dabeedna bartaasuu ku dilayaa cadowullaahi halkaasuu ku dhimanaya marka uu dhinto yuhuuda dee daba guuraysa way jabaysaa muslimiintana waa lagu sallitaya muslimiintu way laynayaan si xun baa yuhuud loo laynaya shay arlada ilaahay ka mid a oo yuhuud magan gelinaya ma jirto gidaarkay galaanba uu ku qaylinaya dhagaxay galaanba uu ku qaylinaya waxau odhanaya geed kasta iyo dhagax kasta iyo daabad kasta oo ay fuulaan yuhuudi oo ay sidhahaan ku dhuunta marka loo loo bambaxo waxau ku qaylinaya waxay odhanayaan yaa cabdallaahi almuslimu qofka muslimka wahaada yuhuudiyi waraayi faktul fatacaala faktul yuhuudi baa iga dambeeya kaale ka takhallus yuhuudi meelay ku eratay waayaysaa hal geed baarlada ilaahay waxa yaalla aan yuhuud ku qaylinayn qarqad baa ladhaha geedka ah maanta caalamulislaami way ku dheeraan shajaratu lqarqad baa laydhaha anu ma garanayo af soomaali u garan maayo waa geed siday culimmadu sheegeen laama balballaadhan sida tiinka u baxa yacni geed aan kor u baxoo dheerayn aan yani geed dheer maaha laakiin waa geed tiinka oo kale ah laama balballaadhan ayuu le caalamulislaami meel walba ay ku beeraan sababtay ku beeraan mataqaana alla maxaynu horodnaa dee wuxuu ogayay meel walba sheegayso maadaamay sidaa tahay wuu sii wuu sii wuu sii afeef dhiganaya meesha hadhow geli lahaa markay sheeka ku dhananaato hadda samaysanaya muslimiinna war uma hayso qafla iska hayso waa waa iska jeednaa allah inoo naxariisasho nabillaahi ciisa calayhi salaam marka uu ninkaa dilo yuhuudna sidaa loo laayo arlada ayuu baaqi ku noqonaya muddo ilaa toddoba sannadood ee culimmadu ay sheegeen dabadeedna toddobadaa sannadood xukun cadliya ayuu arlada ku xukumayaa sharcigii nebiga imaam mahdiyuu noqonayaa oo dadku ku hanuunaa dadkao dhan baa islaamnimada lagula dagaalamaya saliibku wuu baaba'ayaa khinsiirka iyo doofaarka waa la dhammaynayaa yacni dadka gacantoodu yad waaxiday noqonaysaa sadaqada waxa weeyaan cid qaadataa la waayaa arladu barwaaqay noqonaysaa yacni waxa weeyaan dadku cadaawadkii iyo xanuunkii iyo collaytankii dhexdaya dhexdooda yaallay waa laga dhex qaadayaa sujuudda keliya ilaahay loo sujuudaa waxay noqonaysaa midka khayr badan adduunyadiiyo waxa dhex yaalla dadka dacwadooduna waxay noqonaysaa mid keliya cibaadada lirabbi alcaalamiin faqad marka sidaas ayuu khabarka ninkaasi ku dhammaanayaa ikhwaani waxaa hadalkaygu ku dhan yahay haadihi alfitna ee inoo baaqiga ee hadhay waxaa loo baahan in laga digtoonaado dadka looga digo waxaan warkayga ku khatimayaa ahlu sunnati waljamaaca waxa ay qabaan dajaal inuu yahay nin jira ilaahayna ummadda uu ku imtixaamayo fitankaana ilaahay iyo shubahaadkaasna loo siiyey si dadka loo kala saaro yacni waxa weeyaan nusuusta ku soo aroortay dajaal iyo nebiyullaahi ciisa inuu dilayo ama soo degayo iyo mahdiga iyo inuu imanayo nusuustaasi waa nusuus mutawaatira sida muctaqada ahlusunna waljamaaca ay tahay nimanka khawaarijta laydhaha iyo muctasilada iyo yacni jahmiyadu way diideen muctaqadka noocaasa way beeniyeen yaa in la beeniyaha la iska ilaaliyo yani waxaanad ogaataa haddaad aragto qof yani dajaal diidaya ama nebiyullaahi ciisa inuu soo dega diidaya qofkaa iska ilaaliya oo tuhun balaayuu hoosta ku qarsanayaa inta uu kuu qariyey iyo intuu kuu muujiyey intuu qarsanayaa xun marka waxa weeyaan fitnada noocaasa laga digtoonaado wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu